asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan oo waxaan dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulbaadino maqleysan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada haalaaba isniin ilaa jimcaha aad si toosa u dhageystaan star f m codka gobolka waqooyi beri subax walba haalaan waxaa idiin soo jeediya anigu ah musaa ismaaciil weliba yuusuf bakad waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaadee janaayo sannadku labada kun labaiyo labaatanka waxaanu eegi doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ay subaxani ay daabacayaan qaar ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalka oo ay kalyihiin ama kalaa wargeyska daily nation iyo weliba the standard iminka waxaan ku horumarayaa dhankaasi wargeyska daily nation waxaanu eegeynaa subaxani waxa uu daabacayo wargeyska daily nation dhegeystayaal bogga ugu hore ee wargeyskaasi waxa uu soo qaatay sawirka qaar ka mid ah ama dhowr siyaasi oo iyagu kala hogaamiya xisbiyada siyaasadeed ee waddanka waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga u d a william ruto xisbiga o d m royal odinga xisbiga ensi musale mudavadi xisbiga wiper kalonzo musyoka xisbiga na kenya madakarua xisbiga kanu gideon moyi xisbiga ford kenya moses wetangula weliba xisbiga nak lid waa dhankaasi charity ingilu dhegeystayaal waxaana uu leeyahay iyada oo madaxweyne uhuru kenyatta uu maalinkii shalay ahayd qalinka ku duugay waa sharciga dhankaasi oo la xiriira isbedelada xisbiyada ama dhankaasi la xiriiro dhankaasi iyo siyaasadda ama isbedelada lagu sameynayo xisbiyada siyaasadeed waxa uu leeyahay waa siyaasiyiintan ama hogaamiyaashan xisbiyada kale hogaamiyaanu soo sheegnay waxay iminka u hanqaltaagayaan ama u dagaaltamayaan sidii ay isbahaysi wanaagsani u samaysan lahaayeen ka hor doorashada bisha sideedaad dhici doonta bogga afaraad ayuu wargeeskani ku qoraya warbixinta oo faahfaahsan dabcan waxau halkaasi soo qaatay sawirka madaxweynaha uu isagu saxiixaya ama qalinka ku duugaya sharcigaasi waxaana uu wargeesku leeyahay madaxweynaha ayaa maalinkii shalay ahayd waxa uu saxiixay sharcigaasi kadib markii ay meel mariyeen aqalka sare iyo weliba aqalka dhankaasi iyo baarlamaanka dalka waxaana uu leeyahay arrintan waxa ay ku qasbaysaa xisbiyada siyaasadeed inay markaasi ka baaraandegaan islamarkaana ka fikiraan sidii ay xulafa wanaagsan u horseeda guusha doorashada soo socota ay u sameysan lahaayeen ayuu wargeesku leeyahay dabcan qaar ka mid ah siyaasiyiintii weliba xisbiyada ay kala hogaamiyaan ayuu soo kala qaadanaya waxauna leeyahay waxay ku qasbi doontaa afar bilood ka hor doorashada in siyaasiyiintani iyagu ku biiraan garabka ay doonayaan ama siiskooda ama goonisku taag ay isku sameeyaan oo siiskooda ay goonisku u taagaan si iyagu ay noqdaan kuwa markaasi ee ku guuleysta ama hanta doorashada ama hogaanka ugu sarreeya dalka dhegeystayaal waxaanu ognahay in sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay isbedella ay ka dhacayeen dhankaasi iyo saaxadda siyaasadda oo qaar ka mid ah ay saaxiibadooda weeyeen halkaa kuwa kalena ay cadowgooda soo dhoweysteen oo markaasi ay saaxiibo wada noqdeen iminka halmeys wada fadhiya iminka waxaanu eegi doonaa sida sharcigaasi uu isagu markaasi u dhaqangalo amaba ay uga faa'iidaystaan xisbiyada siyaasadeed ee iminka iyagu u hanqaltaagaya inay ku guuleystaan tirada codadka iyo sidoo kale qaar ka mid ama siyaasiyiinta ugu tartama xisbiyadoodu ay ku guuleystaan kursiga kursiyaashay markaa sii danaynayaan waxaana wargeesku leeyahay iminka maalmaha soo socda waxa ay ka fikirayaan xisbiyadaasi siyaasadeed qaabkii ay saaxiibo kale u samaysan lahaayeen mar haddii sharcigaasi qalinka lagu duugay hagaag sidoo kale warbogga shanaad ayuu warbixintaasi ku qorayaa dabcan waxa uu leeyahay iyada oo markaasi sharcigani cusub uu maalinkii shalay ahayd madaxweynaha qalinka ku dugay iminka bisha sideedaad sagaalkeeda siyaasiyiinta iyagu kala hogaamiya xisbiyada siyaasadeed ee magacyadoodu aan soo sheegnay ayaa waxa ay markaasi sameyn doonaan amaba soo bandhigi doonaan waxyaabaha looga baahan yahay oo uga baahan yahay diiwaanhayaha xisbiyada siyaasadeed ama waxaa loo yaqaano political registra kaasi oo ay ka mid yihiin qodobo dhowr ah oo iyagu markaasi lagu xira xisbiyada siyaasadeed waa marka ay doonayaan inay u tartamaan amaba xisbigoodu markaasi la diiwaangelinayo oo xilalka kala duwan haddii aan la xildhibaan senator governor sidoo kale wakiil haween ay uga tartamayaan la doonaya markaasi ay buuxiyaan shuruudahaasi iyana maalmaha soo socda ay tahay inay buuxiyaan xisbiyadaasi siyaasadeed ayna horgeeyaan waa diiwaanhayaha dhankaasi iyo xisbiyada siyaasadeed ama political registra waxaa loo yaqaano dhegeystayaal waanu kusii soconaynaa wargeyska weli dhankaasi iyo siyaasadda ayaa mooda inuu si aad ah oga hadlayo bogga lixaad ee wargeyska waxa uu leeyahay raila oo uu hanjabay ruuto iyo weliba mudavadi madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa waxaa leeyahay maalinkii shalay isagoo ku sugan orange house waxa uu markaasi carabka ku dhuftay in siyaasiyiintan aanu soo sheegnay ee ruuto iyo weliba mudavadi ay markaasi la kulmi doonaan waa tartan aad iyo aad u adag sagaalka bisha sideedaad waxauna leeyahay waa ay markaasi kullaan doonaan oo tartan aad iyo aad u culus ay dhankayga kala kulmi doonaan sidoo kale eedeymo kala duwan ayuu u jeediyey ayaa leeyahay ruuto iyo mudavadi waxaunuu ku eedeeyey ama uu leeyahay siyaasiyiintan iyagu iminka waxa ay isku beegsanayaan oo hal dhinac u aadeen waa in markaasi ay ku takrifalaan ama waxay doonayaan inay ku takrifalaan ee hantida shacabka iyo sidoo kale waxauu leeyahay waxay sidoo kale doonayaan inay sii wadaan in dhaqaalaha dalka uu weli hoos uu sii ahaado waxauna leeyahay kenyaanka ayuu ugu baaqayaa wuuna leeyahay mar dambe lama qiyaami karo kenyaanka kenyans cannot be cheated buu leeyahay mar kale mar kale kenyaanku lama qiyaanayo oo waa inay il gaara iskaga eegaan ayuu leeyahay dadka uu iyagu markaasi ku tilmaamay inay yihiin kuwa dhaqaalaha markaasi xagaldaacinaya marqaalaha dalka markaasi uu ka kobcila yahay waxauna leeyahay kenyaanka ha ka digtoonaadaan waa raila odinga sidoo kalena dhanka kale sheegaya in sagaalka bisha sideedaad ay markaasi tartan aad iyo aad u culus ama aad u adag ay la kulmi doonaan raggaasi aanu soo sheegnay iyagu iminka isbahaysiga samaysanaya maalmahan dambena isla shaqaysanaya dhankaasi iyo siyaasadda ayaanu weli ku guda jirnaa waxaa leeyahay siyaasiyiinta iyagu xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa waxa ay qorsheynayaan inay maxkamadda u kacaan iyagoo adeegsanaya dhankaasi iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda ama arrimaha bani-aadanimada sidoo kale arrimaha bulshada waxaa loo yaqaano activist iyagoo adeegsanaya maxay maxkamadda u aadayaan wuxuu wargeys ku qorayaa inay doonayaan mar kale inay kasoo horjeestaan sharciga uu aqalka sare meel mariyey ee uu madaxweynahana saxiixay waxaan leeyahay maalmaha soo socda ka filo kiiskaasi maxkamadda oo ay markaasi iyagu doonayaan siisiintan xulafada lah william ruuto in meesha laga saaro ama daaqada laga saaro iyadoona ognahay in qaar ka mid a hogaamiyaasha dhanka ruuto la safan ay soo dhaweeyeen arrintaasi iyagoo sheegay in waxba markaasi ay u tari doonin dhanka raila odinga waa meelmarinta sharcigaasi waxba uma tarayso ay leeyihiin oo dhankeena xitaa waan ka faa'iidayna haddii la faa'iidayo waan ka wada faa'iidayna haddii khasaarto ay ku jirtana annaga dhan ayaa wada khasaarayna ayay markaasi yidhaahdeen qaar halka kuwa qaarna ay leeyihiin iminka dhanka ay maxkamadda ayaanu aadaynaa si aan arrintaasi uga hor nimaano oo sharciga aan uga soo horjeesanno dabcan waxaan kusii soconaynaa weli wargeeska dhegeystayaal bogga sideedaad ee wargeeska waxa uu soo qaatay sawirka xisbiga ama madaxa xisbiga wiper kalonzo musyoka waxaana laleeyahay maalinkii shalayeed waxa uu ku sugnaa ismaamulka kitooyi balse halkaasi rabshado ara ayaa hareereeyey ayaa la leeyahay iyadoo markaasi halkaasi shalay uu ku qabtay kalonzo musyoka isu soo baxyo siyaasadeed waxaa leeyahay dhowr dad ah ayaa markaasi waxaa shalay iyagu qayli ka wadeen isu soo baxaasi oo lagu qabtay garoonka kitui iyagoo markaasi kasoo horjeeday amaba qeybka ahaa waa xildhibaanka bartamaha mwingi gideon mayungi iyo sidoo kale dhankaasi iyo senatarka kitui waa enok wambua waxaan leeyahay waxa halkaasi isku dagaalayay waa taageerayaasha labadaasi hogaamiya aanu soo sheegnay senatarka kitui ee lagu magacaabo enok wambua iyo sidoo kale xildhibaanka bartamaha mwingi waa gideon malyungi ayaa isku dagaalay goobtaasi uu isu soo baxa ololaha ama ololaha uu ka sameynayey kalonzo musyoka dabcan waxaa halkaasi kalonzo ku wehelinayay safarkiisa dhowr hogaamiyayaal oo kale oo iyaguna ay iskala tirsan yihiin isbahaysigii maalin dhoweed uu ka baxay mudavadi iyo weliba wetangula ay ka baxeen ee oka ayay markaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha ay iskala tirsan yihiin dhegeystayaal waa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo wargeyska dhankaasi iyo daily nation goordhowna waxaanu idiin wareejin doonaa dhankaasi iyo wargeyska the standard iyo weliba yuusuf bakat dhegeystayaal balse qodobka haddii aan soo qabto ugu dambeeya waxa uu ku saabsan yahay dhankaasi iyo waa mwangi kunjuri mwangi kunjuri waxaana uu leeyahay haddii markaasi ruto uu soo galo oo xil sare la ii magacaabo waxaa noqon doonaa sida joseph kayseri iyo weliba charles keter oo xilkayga waan iska casili doonaa ayuu leeyahay dabcan ninkan ayaanu ognahay in maalmihii ama shan iyo tobankii lasoo dhaafay uu siyaasadda ku jiray islamarkaana uu kasoo jeedo gobolka bartamaha dalka waxuuna ahaa wasiirka dhankaasi iyo beeraha iyo waraabka oo hore oo xilka laga qaaday iminkana mowqifkiisa siyaasadeed macada wallow uu u dhow yahay dhankaasi ama garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto yuusuf iyo dhankaasi wargeeska the standard
waa tahay dhegeysta wargeyska de stanle saak wuxuu qorayaa halkan dhinacyo kala duwana kaga taabanaya dhegeystayaal dilkii loo geystay mid ka mid ah taageerayaasha kubadda cagta wargeyska bogiis laba iyo labaatanaad ay qoraya saaka waxaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal iyadoo weli ay socdaan ololaha dhanka siyaasadda waxaa halkan ku arki doontaan ama ku maqli doontaan dhegeystayaal madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madax xisbiga o d m ayaa markaasi loo kala soo sharaxay ama sidoo kale miiska u saaran ciddii markaasi ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigan lahayd dhegeystayaal halkaas sidoo kale warbixin aada markaasi kala duwan laga soo saaro looga hadlayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba madax xisbiga a n c musele mudavadi moses otengula muxuu ka yiri isagoo markaasi shalay kaga hadlay mar uu ku sugnaa countiga waa dabcan countiga waxa uu ka sugnaa countiga kiambu ee kino iyo shalay ku sugnaa dhageysta madaxweynaha iyadoo sidoo kale waxyaalo fara badan aada maqli doontaan ku saabsan oka oo markaas iyagana space one kenyan alliance dhegeystayaal iyo weliba kaararka caymiska waa kaararka caafimaadka caymiska ee n h i f oo markaas isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay ayagana markaasi fariin adag loo diray oo leeyahay waa inaa markaasi si qasab ah dadka ugu daaweysaan oo markaasi wasaaradda ay sheegtay lacag fara badan ay ku bixiso wargeyska aan ku bilaabo boggiisa hore dhegeysta waxyaalaha kala duwan ay qorayaan boggii labitoonada si toos u aadayna dhegeysan isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay ee private hospital loo yaqaano iminka la leeyahay waa inaa markaas aada joojisaan cadaadiska waa sidoo kale aad ku dadka wataa markaas kaararka caafimaadka h h f kenyaanka ayaa markaas ka codsadeen in arrintan tilaabo ay ka qaad wasaaradda caafimaadka iyo weliba isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay iyadoo markaas ay sidoo kale ay qaadanin ama ay qaabilin waxaa loo ay qaabilin ama ay qaabilin kaararka caafimaadka oo markaas ay ku wareejiyaan kaararkaasi iyadoo guddiga weliba u xil saaran caafimaadka ay baaritaano ku sameysay kuna ogaadeen in ay markaasi nasiib darata ah iyadoo markaasi qaab istaraatiijiyad loola imaan doono waxay leeyihiin we may not provide services dabcan ma bixin doono wax markaasi caad shaqo ah ama markaasi kaalmo ah sidoo kale waxay leeyihiin contract ama waxaa markaas la kala saxiixday ayaa markaas dhacay waqtigeedana oo markaasi dib in loo cusbooneysiiya sida ku sheegay docor olweyno saddex sana ayaa n h i f markaas qandaraas ay kala sixideen kuwa isbitaalada gaarka ah loo leeyahay private hospital kuwaasoo ku beesgaraysan kaararka caafimaadka ama ku beesgaraysaneed in uu dhaco sanadkaynu soo dhaafnay labada kun koob iyo labaatanka juun bisheeda dowladda ayaa markaasi ku dartay ilaa iyo koob iyo soddonka janaayo bishan dhegeystayaal oo markaasi kordhisay laba iyo labaatanka dhegeystayaal laakiin waxyaalo fara badan oo cadaadis fara badan kaga imaanaysay ayaa markaasi dhibaato xoogan kaga kulmaysay haddana ayadoo markaasi lagu sheegay inay si qasab ah ku joojiyaan kaararka caafimaadka ay dadka markaas ay ku daabeynayaan n h i f ka dhegeystayaal isbitaallada sida gaarka ah loo leeyahay waxay markaas iminkan ay doonayaan inay qeyb kale oo markaas cusub ee caafimaadka weliba in hoosudhac xoogan ay boqolkiiba konton ay hoos uga dhigaan si markaas ay ku sheegeen guddiga markaasi waa dhakhaatiirta ee kenya medical practitioners and dentis council loo yaqaan k m p d c waxaa tusaale markaas loogu soo qaatay in sagaaliyo toban kun oo markaas tre danalis oo kuwa markaas keliyaha lagu sifeeye lagu dhaqo wiigiba ay ku baxdo iyadoo kaarka markaas loo adeegsanayo kaarka ayaa markaas wasaaradda caafimaadka ay ku sheegtay in lixdan iyo kow dhibicsi shan bilyan lacagta markaas ay ku baxday sanadka aynu soo dhaafnay labada kun koob iyo labaatankii oo markaas isbitaalada ay qaateen ay ku anducunayeen in lacagtaasi ay bixiyeen ama sidoo kale lacagtaasi ay ayaga dadka ku daaweeyeen waxaana markaas lagu qiyaasay kaararka sida privateka loo yaqaano dhegeystayaal in kun iyo shan boqol markii ay tahay in markaas shan boqol ay markaas dulsaaranayaan ama lacaga fara badan ay dulsaaranayaan laakiin toban milyan oo markaas oo ka tirsan caymiska n h i f ayaa markaas boqolkiiba labaatan sheegaya in ay sanadkii aynu soo dhaafin ay markaas active aysan u noqonin dhegeystayaal amaaysan u shaqeynin isaq juma oo markaasi isaga dhankaasi countiga galbeedka dalka ku noola sidoo kalena aada u taageeri doona ciyaartooyda dalka qaranka ee harambi stars loo yaqaano dhegeystayaal oona fans aada weyn ah ayaa markaasi lagu dilay iyadoo muran dhul ah laiskugu haystay sida markaasi ay sheegtay baaritaano ay sameysay waaxda dambe baarista dalka waxaana muranka ay sheegaysaa in ninkaasi dilka loo geystay waa isaq juma ay markaas ay tahay mid dhibaato xoogan ku keeni karta wadanka oo markaas xasilooni muran keliya dhul ka dhashay iyadoo baaritaano ay sameeyeen laguna soo qabtay mid kamid ah laakiin waxaa markaas tacsiya kala duwan ee xildhibaanada ay weliba siyaasiyiinta kala duwan u dirayeen isaq juma inkastoo gabadhaas waqti xaaskiisa gabadhii ay wada joogeen ay sheegeen ama ay sheegtay waqtiga cashada ah ama cashada inuu markaas qayli ay banaanka ka yeertay ama waa neef xoolo ah banaanka uu ka yeeray aad u dhawaaqay kadibna asagana uu dhahay bal maxaa ku dhacay aan soo fiiriye sida markaas hadalkiisa gabadha u dhagayso football number one fan ayaa markaas waa qofkii u horeeyay taageerayaal ah oo markaasi si shacbiyan ah usoo baxo oo taageerana markaasi kubadawaa xulalka kubadda cagta ee dalkani kenya kuwa qaar markaasi gudaha xitaa ka ciyaaro waxaana markaasi sheegtay in kadib ka laga warhelay in la dilay ninkeeda oo markaas lehlmeydkiisa ama meesha reerkiisa dhexdiisa kuwaasoo jirdil xoogan loogu geystay sida wargeeska saaka bugiisa aad ugu qoray faafaahin macluumaad ah wargeyska toosan u aadna dhegeystayaal iminkan waxaa dhanka siyaasada wuxuu qorayaa dhegeystayaal intaanan siyaasada gaarin dhegeystayaal iyadoo warbixin la soo saaray loogana digayo in caafimaadka weliba ay aada u sii liidanayso waaxda booliiska dalka baaritaan lasoo saaray lagu sheegay in markaas dhibaato dhanka maskaxda ay weli markaas ayla daala dhacayaan qaar ka mid ah weliba qaabka markaas dhanka deegaanka ay ku shaqeynayaan waxaa loo yaqaana working environment dhegeystayaal iyadoo sare usii kacday waxaana markaas la sheegayaa in ay markaas tahay mid aysan ka quusan karin waxaa markaas la sheegayaa maskaxda booliiska ama sidoo kale dhibaatada maskaxda maskixiyan kasoo gaarto inay markaas aada u daran tahay laakiin aan markaas looga wahayn psychologically ama cilminafsiga waxay markaas sheegaan in markaas ay tahay mid wellbing oo markaas qofka ama xafi ama sarkaalka ama booliiska ah in ay dhibaatadiisa sar usii kacday ama usii kacayso qofkaas oon la ogaan karin taas markii dambena u keento in xanuun dhanka maskaxda uu qaado dhegeystayaal sida wargeeska saaka uu qorayo baaritaan markaas lasoo saaray laguna ogaaday waxay markaas leeyihiin haddii markaas aanan difaaci karin aan waxna ka qaban karin oonaan daaweyn karin sidee markaas ay nagu difaacayaan ama sidoo kale nagu qaban karaan adeegyada markaas loo baahan yahay waxaa sidoo kale kamid ah cadaadiska kala duwan ee shaqooyinka ay markaas la kulmaan booliska inay tahay mid markaas aada ugu sareyso oo dadkooda mas-uuliintooda ay ka mid yihiin dhegeystayaal ay kula kacaan sida wargeyska bogiisa uu qoray saaka bogeesa labaad wargeyska sidoo kale halka wuxuu qoraya dhegeystayaal yaa way cidda markaasi iminkan la doonayo in ay markaasi ay soo kala qaataan ay soo kala xushaan iyadoo ay dhammaan ay ka soo wada jeedaan bartimaha dalka wargeyska wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto xisbigiisa u d a iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxay markaasi ayagana u safan ilaa iyo min afar afar qof ayaa u kala safan oo ay doonayaan inay soo kala qaataan laakiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo uu soo qaatay sidoo kalena xulafo iminkan uu kala dhiganayo wada shaqeynaya doonaya muuse sotengula iyo sidoo kale madaxa xisbiga a n c musalia mudhabali haddana waxaa markaas u baaqsan ama sidoo kale u degsan hanaan kale oo doonayo inuu dhankaasi uu ku fiiriy ishiisa dhanka bartamaha dalka waxaa halkan markaasi waa rigaadi gashagwa waa leenin markaas dowlada kusoo jiray former provisional administrator waa qof markaas dowlada kusoo jira waxaana markaas leeyahay aad kambeynkiisa aada ugu dunduloola sidoo kale kambeynka uu gacan weyn ka qaataa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana kambeynada safarada qaar markaas ku helay madaxweynaha iyadoo markaas dadka markaas uga codsado in ay markaas taageeraan laakiin deegaankiisa madhiira waxay markaas sheegayaan inuu markaas ka ciyaari karo national politics balse uusan deegaanka kusoo noqonin oo uu markaas usii socdo ilaa heer qaran dhageystayaal sida uu wargeyska qorayo halkan ninka soo raaca uu yahay mwangi kinjuri oo ah wasiirkii hore ee beeraha wuxuu asagana markaasi dalbanaya inuu noqdo qofka markaasi hoos kaga noqon karo oo mobilize ah oo experience ah siyaasadana kusoo jiray sidoo kale lasoo shaqeeyey networkna markaasi laleh siyaasada noocyada kala duwan wuxuuna leeyahay free to join inuu qof waliba siyaasadiisa ku biiri karo laakiin wuxuu leeyahay waxaan dalbanaya meesha hanaanka ugu muhiimsan oo ana markaas siyaasadeyda heerka ugu sarean ka ciyaari karo halka anway guru gabadha markaasi sanad gofanarka ah countiga kenyaga ayadana doorkeeda ka ciyaareyso halka justin muturi oo asagana markaasi qeybta uu u saaran yahay madaxweyne ku-xigeenka laakiin dhinaca madaxweynaha waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ndiritu murida waa muridi waa laikibia governor iyo sidoo kale peter kenneth oo asagana markaasi kasoo qabtay dowladda shaqooyin kale sida wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale xildhibaan siyaasadana kusoo jiray muddooyinka u dambeysay aadna iminkan ugu xiran uguna dhow madax xisbiga o d m ayaa marka asagana qeybta ku jira maada karuwa oo ayadana markaas long serving xildhibaan soo aheyd ama xildhibaan waqti dheer soo aheyd oo sidoo kale wasaaradda wasaaradda kala duwana soo qabatay muqti u dambeysana siyaasada jirtay iyada ayana markaasi qeybta miiska uu ra-ila u saaran yahay wasiirka beeraha iminkan asagana waa bita munya asagana miiska u saaran yahay wuxuu doonaya inuu la shaqeeyo madax xisbiga o d m raila odinga laakiin haddii markaasi madaxweyne ku-xigeen laga dhigayo miiska ayay dhammaan wada saaran yihiin wuxuu leeyahay dhammaan wargeyska wuxuu qorayaa dhammaan in haddii markaasi shakhsiyaadka ugu muhiimsan ay ku wada heshiiyaan soona qaadaan maxaa markaasi shacbiyadda ay ka heli karaan bartamaha dalka haddii markaas iminkan dadka dhammaan ay kasoo wada jeedaan bartamaha dalka dhegeystayaal maxaa markaas yaala wargeyska qoraya saaka wargeyska halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal iyadoo colonzo misoka iyo jimmy wanjiki shalay markaas ay ku wada sugnaayeen kabati oo kitui county dhegeystayaal waxaana markaasi sheegeen in iminkan uu si awood leh ama quwad xumo xoog uu usii yeeshay one kenyan alliance kadib haddana markii laga arkayo isdhexgal xoogan sida jimmy wanjiki oo markaas isagana qeyb markaas kuna doonaya inuu kala noqdo siyaasadda kadib markii madaxa xisbiga a n c musale mudafari uu ka baxay doonaya inuu la shaqeeyo madaxa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaasoo shalay markaasi looga digay dadka kaga soo horjeedaan ra-iiska ama sidoo kale tartanka culus ee markaas wadanka ka dhici doona sanadka labada kunlabylabaatanka bisha sideedaad haddana waxaa markaasi siyaasada saxmadeeda sare usii kacaysa siina badanaysa iyadoo markaas imikan laakiin waxaa miiska saaran calonzo misoka jim wanjik waxaa loo yaqaana k k e dhegeysa kwanza kenya Uh, sida wargeyska uu qorayo iyadoo dad aada u tiro badan ay jiraan oo markaas dhinacyada kala duwan ishooda weli meel ay qaban ay garanadiin laakiin muddo kooban ayaa markaas laleeyahay inay kusoo ogaan doonaan ama ay ku kala ogaan doonaan halka ay mudan yihiin in ay noloshooda ama sidoo kale siyaasadooda ay ku biirto madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto mise raila omolo odinga dhegeystayaal saakana barnaamijka dhegeysan waxaa ku maqli doontaan qaabka istiraatiijiyadeed ee markaasi raila iminka looga doonayo inuu siyaasadiisa markale uu kusoo nooleeyo haddii markaasi musale mudhavali iyo sidoo kale moses watengul ah oo asaga markaasi uu indhendheynaya kaga bixin meesha waqtiga dhegeystayaashaan ka qaadanayna iminkana soo qabta dhegeystayaasha ina dhegeysanaya saaka sidee kusoo kaakaceen kuwa biliseen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin mar walba joogtaan naga dhegeysanaysaa dhegeysta barnaamijka waaraaleha xubinta wargeysada yuusuf bakad iyo muscab ayaa markaasi si wada jira howdaadinayaan dhegeystayaasha ma dhegeystaha ugu hore qadka telefoonka ku jira fursadasina subax wanaagsan walaal soo dhow waan kusalaamayo waan kusalaamaya magacaaga cabdinaasir banaani cabdinaasir banaanay saaka ka waran salugu yahay banaani alxamdulilah ilaahay baana hadla dhiig nabad buu ku barya ilaahay baana hadle faham daqsi daqsi baana dhibaayo roobka keenaya miya roobka keenahaya daqsiga marka sida kale cadbuna hadda sandarawaa ku jira shaha lagu dhex cabi oo maaragtay booshada lagu hoos cuni ha aad baad mahadsan cabdinaasir dhegeystahaas u mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rashiid soo dhawow waa dhawaa walaalow nabad baa lagu nabad baa lagu soo kaacay dowladdu waa dhacaaday jawigu waa fiican yahay aad baa loo fiican walaalkeen aada iyo aad هذا هو ودنكينا بان الهي وتوينا انا الهي روب شي شكراً.
ما سبت من دار عباد كود ما يرها shukran shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga هلا استاذ halow star f m السلام عليكم ورحمه الله wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saciid abdallah soo dhawow اولا اللي سبقت نبدا مقابل الحمد لله mhm وجر قبطه وقلت وانا وحل في سبحانه وتعالى وترك لك كل سعودان mhm ما قلت كذا عاد صار هو مثل الصيحه وجاري نباح قال لي سبحانه هو قبطه mhm كان حضرتك سياسه ما كان لما ندي سالك عليه وصباح الخير shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi sayid cabdallah walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu codkana sare u qaad fadlan magacaaga iyo xasuusi
عسى ابراهيم عفوا ibrahim haye salugu yahay ifo عسى ابراهيم عفوا Eh, ifo salugu yahay
كنا وذلك بري ولا الحمد لله ولك نعم واسمين ولك بريني ولك لجة هذا لا ملا mhm
نعم واسمين الحمد لله نبدي يا فمات ولك سلامة
waa tahay qaadnay xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
سين waan ku maqlahay walaal magacaaga عشان البوغي caasha halkay ku sugan tahay حاوجب عيشو jubay salugu yahay ifo saaka ولا في عين نمضى الأولى بريسة إيه لو في عمه maxaa hadal haysaan
نمضي خير hay waa tahay Ay mahadsantahay gabadhaas xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye
وقد إيوم أبوين سلام waan kaa qaadna walaal magacaaga مبارك. جمعة مباركة وفرحية كانت وجير warax iyo jeer ka waran saaka
الحمد لله سفعنا كسوكا قحنا لفعين mhm
وعين سلام إذن سلام لي جمعة مباركة jimco mubaarag gabadhaas way mahadsantahay farxiyo wajeera naga soo waaday xigaa kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu هلك عارف يعني عيد مدرن كالس عارفين mandheera salugu yahay saaka الحمد لله هلك عن صغرى هلا انت ما جرت وعن قالوا بريت علي دي ساك دمان دي سوح ونكسنا يعني waa tahay mahadsantahay gabadhaas inkastoo dhanka mombasa iyo isielo tanariva aan weli maqlin iyo sidoo kale countiga gaarisan filayaa inaan saaka waxba aan ka maqlin Eh, iyo sidoo kale nairobi gudaheeda Ari- nairobi aan ka maqlay eh, meelo qaar oo deegaano qaar ayaan maqlin weli saaka sida kusoo kagacan ku abirisan inkastoo waqtiga uu inahay dhegeystal goorna warkii aad maqli doontaan ee sideedii subaxnimo fadma laki dhegeystayaal qadka telefoonka star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maraqyaar
وعليكم السلام يوسف بكت waan kaa qaad saaxib soo dhowo
الحمد لله si wacan oo wanaagsan aan u waabarisnay ilaahay nabadgelyo waana si magaalada jawigeedan aad ayuu u degan yahay idaacadda maqalkeeda alxamdulilah marka waxaa waaye kaambeynkan hadda socdo bilaabanayana shirtiis allah naga qabta abaartan gobolka qoyi bari ka jirtana oo gaar ahaan mandheera zaa'id ugu jirtana allah naga soo bixiya marka adiga yuusuf bakad iyo dhegeystayaasha macal muslimiinta kulli waan salaamaya mahadsan saaxib star f m hallow dhegeysaan qadka telefoonka ku jira asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed toona gaarisa dhika buray saaxib maxamed toona dhanka buriga gaarisa soo dhowow
saaxib way degan tahay maasha allah boqolkiiba boqol ilaah baan maad ka sheeganaynaa mhm
dhegeystayaasha oo dhanna waxaan leeyahay jimco wanaagsan oo wacan bakad adna saaxib jimcada ku wacnaato iyo caafimaadka wanaagsan.
shukran shukran maxamed dhegeystahaas uu mahadsan yahay dhanka buriga gaabtiga gaarisa iga soo wacay soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu binti soo dhowow قالي ولا القالي وأنت دوي ولا القالي أجبنا دي سلام عليه مساعد كنت عدي
haye saluw yahay dhanka ما شاء الله دقح لي جوسان كده وفاكاين البنتات في وبرجع عفمات في عدن وأوكي بنتنا كده ما شاء الله وحقاي لو بوقع مقلة مجلس هذا لين تينا فاضي نوض على من سيء ولا القالي أجبنا دي سلامة أمور غير إيه كان كده وجر ولا عليه قالي أيجن أجبنا سلامة ولا المهم غير بدن إن شاء الله aad baad mahadsantahay gabadhaas ee qadka telefoonka dhegeystayaal u dambeysay oo subaxdii baan ku ogaana dhegeystayaasha siday kusoo kaakaceen ku kuna waabariisteen maqalka idaacaddana qayb ayay ka tahay dhegeystayaal xubinta wargeysada halkaasaan ku dhaafaynaa yuusuf bakati muscab kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaadan oo maqlaysaan halkaad nagala socotaan waa star fm codka gobolka waqooyi bari barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka ayaa si toos ah inoogu bilaamaya aan u gadagelaynaa jimco walba hadahan oo kale ayaad ka dhegaystaan star f m codka gobolka waqooyi bari waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxa ay ku aasteysan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka hogaanka waxaa idin daadihin doona anigoo ah musa ismaaciil iyo weliba saaxiibkayga yuusuf bakat si toos ah ayaana markaasi hawada inagala socotaan mawjadaha kala gedisan idaacadda ayaad naga dhegaysanaysaan saaxiib yaal sidoo kale dhankaasi iyo internetka iyo si toosa boggeenna ama websiteken aad naga la socotaan ama naga dhegaysanaysaan goob walba oo aad markaasi joogtaan dhegaystayaal barnaamijka xaaladda dalka alab waxaanu oga hadalnaa arrimaha dhankaasi iyo siyaasadda iyo waxyaabaha markaa dalka ka taagan ama xaaladaha ugu dambe ama ugu cusub ama ugu markaasi sida aadka loo hadalhayo haddii ahaan lahaayeen siyaasadda iyo arrimaha kale ee dalalkani ku saabsan maanta waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo siyaasadda iyo weliba iyada oonu ognahay in doorashada soo socota ee dalka ka dhacayso sideedda ama aan rahday bisha sideedaad sagaalkeeda ee markaasi cirkaas kusii shareerayso siyaasiyiinta ay markaasi doonayaan kuwa u tartamaya xilalka ugu sarreeya waddanka inay xulafa samaystaan sidoo kalena kasbadaan saaxiibo fara badan intii ay kasban lahaayeen cadow waxaanu eegi doonaa istaraatiijiyadda cusub iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi raila odinga oo markaasi xeelada cusub oo uu sheegay maalmo ka hor inuu la soo bixi doono iyadoo aanu ognahay in maalmo uu markaasi siyaasadda uu yidhi ama fasax kooban ayaan ka qaadan doonaa kadibna waxaan la soo bixi doonaa ayuu yidhi xeelad cusub iyo weliba istaraatiijiyo cusub taasi oo uu sheegay inuu horseedi doonto inuu ruuto kaga adkaado doorashada soo socota ee bisha sideedaad sanadkani dhici doonta dhegeystayaal xeeladaasi waxay noqon karto goormuu la soo bixi doonaa wax markaasi laga filan karo maalmaha soo socda iyo xeeladaasi cusub ama istaraatiijiyadaasi uu sheegay raila odinga inuu la soo baxayo sababtan waxa ay tahay ama sababta istaraatiijiyadaasi ama xeelada uu la soo baxayo ayaanu ogsoonahay in dad uu isku haleynaya ama ka mid ahaa diiwaankii ama listii u qorneyd raila odinga inay taageerayaan markaasi uu ku waayey saaxadda siyaasadda waxaa ka mid ah dadkaasi oo aanu ognahay qaar ka mid ah siyaasiyiin iyagu ka tirsanaa isbahaysiga ooka oo ka mid ahaa musalia mudavad iyo weliba moses wetangula oo garabkiisa ka baxay iminkana ku biiray dhanka madaxweyne ku-xigeenka william ruuto si toosana u sheegay inaysan la shaqayn doonin lana shaqayn karin raila odinga doorashadan labada kun labaiyo labaatanka in iminka hiil iyo hoo oo la garab taagan yihiin william ruuto oo isaguna u tartamaya xilka ugu sarreeya waddankaas dabcan raila odinga waa markii ugu horreysay waxaanu eegi doonaa sidoo kale oo isaguna kooxdiisa ololaha magacaabay toddoba bilood ka hor doorashada arrintan ayaa lagu tilmaamay inay markaasi raila odinga ay u tahay markii ugu horreysay inuu xilliyadaas oo kale ama si dhaqso ama si aada markaasi wakhti hore uu u magacaabo waa tiimka uga shaqeynaya dhankaasi iyo ololihiisa sidoo kalena u dejinayo qorshaha uu ku tegayo meelaha goobaha iyo waxyaabaha markaasi la doonayo inuu sameeyo sidoo kale waxaanu ognahay in maalmaha soo socda maalinkii shalayheed raila odinga waxa uu sheegay in uu markaasi isbahaysi samayn doono isbahaysigaasina si toosa loo diiwaangelin doono magaca waa azimiyo lawmoja shalay madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta waxa uu qalinka ku duugay sharciyada ama sharciga ku saabsan dhankaasi iyo xisbiyada siyaasadeed oo dhowaan aqalka sare meel mariyey sidoo kalena aqalka dhankaasi iyo baarlamaanka ay meel mariyeen iyaguna kaasi ayaa u ogolaanaya in xisbiyadu ay samaystaan isbahaysiyo afar bilood ka hor doorashada raila odinga shalay waxa uu yidhi afar bilood amaba maalmaha soo socda waxaanu samayn doonaa ama azimiyo lawmoja waxaanu ka dhigi doonaa isbahaysi kaasi ayaanu samayn doonaa ayuu yidhi waxaana sidoo kale la fahamsan yahay in xeeladaha markaasi raila odinga uu sheegayo ay qayb ka tahay arrintani azimiyo lawmoja ayaan ogsoonahay sida ay ugu dirireen senatarada xildhibaanada iyagu markaasi taageerada u ah raila odinga iyo weliba madaxweyne uhuru kenyatta ayna markaasi shafka u garaacdeen ayna u meelmariyeen sharcigaasi wallow la leeyahay iminka kuwa iyagu taageersan william ruuto ay leeyihiin sharcigaasi haddii lagu gubanayo waa lagu wada gubanayaa haddii lagu badbaadayana waa lagu badbaadaya oo hal cid oo keliya saameyn mayso ay leeyihin dabcan qodobadaasi ayaanu eegi doonaa ama barnaamijka maanta ku eegaynaa sidoo kale suurtagalnimada ah in markaasi xeeladaha cusub iyo istaraatiijiyada raila odinga uu sheegayo inay noqon doonto kasbashada saaxiibo cusub sidoo kale warar hoose ayaa sheegayaan in maalmaha soo socdo ama bilaha soo socdo madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga ay safaro ku tegi doonaan dalka kaasi oo sidoo kale lagu wanaajinayo amaba lagu raadinayo taageero waxaa loogu yeerayo iminka azimiyo la umoja iyo sidoo kale in la leeyahay iminka waxyaabahaasi waxa ay noqonayaan kuwa iyagu dalka u horseedayo nabad iyo xasilooni waxaana la leeyahay gobolka bartamaha dalka ayaa ka mid ah meelaha markaasi ay tegi doonaan ee la doonayo in dadka halkaasi ku nool ama qowmiyadda gobolka bartamaha dalka ku nool ee uu madaxweynuhu ka soo jeedo in laga gado suurtagalnimada taageerada raila odinga ee doorashada soo socota dabcan xeeladahaasi istaraatiijiyadaasi waxa ay noqon karaan ayaan markaasi eegi doonaa waxaay u tarayaan raila odinga sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ayaanu sheegnay in uu waayey garabka laba nin oo muhiim u ahaa dabcan labadaasi nin waa maxay sababta ay muhiim ugu yihiin waxay muhiim ugu yihiin doorashadii soo socotay dhankaas iyo gobolka galbeedka dalka oo aan ognahay inay ka mid tahay meelaha codadka ugu badan ee dalka ka soo jeeda ayay labadaasi nin ka soo jeedaan sidoo kalena raila odinga ay ka caawiyeen doorashadii lasoo dhaafay in halkaasi uu codad aad iyo aad u tiro badan uu ka helo dabcan sidoo kale iminka mar haddii garabkiisii ay ka baxeen oo dhankaasi iyo dabcan waa in ka badan laba dhibic laba milyan oo codada halkaasi laga soo sheegayo amaba codadka halkaasi yaala gobolka galbeedka ay yihiin maadaama u waayay labadaasi nin ee mudavadi iyo wetangula maxaa u furan raila odinga sidoo kale waxa uu gacanta ku hayen iminka kalonzo musyoka waxa uu gacanta ku hayen gideon moy waxa uu gacanta ku hayen cyrus jerongo waxa uu gacanta ku hayen dabcan siyaasiyiinta kale iyaguna xisbiyada yar haysta balse waxaa leeyahay xeeladaasi ayaa u horseedi doonta raila odinga inuu isagu noqdo mid markaasi kasbada sidoo kale hanta ama hanan kara waa codadka aada u tiro badan codadka badan kuwii markaasi uu helay doorashadii aynu soo dhaafnay dabcan waxaanu ognahay haddii aan eegno dhanka iyo kalonzo musyoka oo iminka isagu ku haray keliya isbahaysiga ooka raila odinga mar haddii uu kasbado ninkaasi amaba xeeladahaasi uu sheegayo inuu la soo baxayo haddii ay qeyb ka yihiin in kalonzo musyoka uu isagu markaasi soo hanto ama garabkiisa soo galo waxaan ognahay in hal in ka badan hal dhibic lix milyan oo codada oo halkaasi yaala waa gobolka uu kasoo jeedo kalonzo musyoka ee ukambani uu markaasi suurtagal tahay in raila odinga uu helo oo doorashadii labadii kun iyo toban iyo toddobadii aan ognahay in halkaasi maamulka kitui oo kale laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba kun oo codada halkaasi raila uu ka helay uhuruna uu ka helay lixdan iyo afar kun oo keliya machakos sidoo kale raila ayaa saddex boqol iyo siddeetan kun ka helay uhuru siddeetan kun oo keliya ayuu ka helay makueni sidoo kale raila saddex boqol oo kun oo codad ayuu ka helay halka uhuru uu waa toddoba iyo labaatan oo keliya uu ka helay dabcan waa kasbasho la-aanta kalonzo musyoka mudavadi wetangula iyo sidoo kale gideon moy ayaa markaasi raila odinga dabcani khalqal siyaasadeed gelin karta oo meel cidla ah soo istaajini karta ayay leeyihiin dadku iyagu arrimahani indhaindhaynaya ama arrimahani falanqeynaya dabcan waxaanu sidoo kale jirtaa in markaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta iyagu markaasi kasoo jeeda gobolka ukambani ay ugu baaqayaan kalonzo musyoka qudhiisa dabcan inuu ku biiro dhanka garab ee azimiyo ee u hogaamiyo raila odinga waxayna leeyihiin ha inoo horseedin dhan kale ama garab kale amaba hanoo horseedin ama shacabka halkani ku nool ha ka dhigin kuwa mar kale mucaarad noqda oo iminka dowladda soo socota ee azimiyo inaad ku biirto amaba aad shacabka ama dadkeena u horseedo ayaa laazima dabcan barasabka makweni kivuda kibwana ayaa ka mid dadkaasi sida usoo jeedinayo waxaanu ognahay sidoo kale in saddexda barasab ee halkaasi kasoo jeedo iyaguna raila odinga garab ka helayaan dabcan waxaa jira sidaa hore aan usoo sheegnay in kal hore raila odinga uu shaaciyey cambain tiamkiisa cambain tiamkaasi oo ka kooban dabcan in ka badan laba iyo toban qof waxaa ka mid ah barasabka kitui charitingiru sidoo kale waxaa ka mid ah markaasi arrimaha siyaasadda ku xeldheero lagu yaqaano ama lagu magacaabo karuti kanyira waxaa ka mid ah briskila nyakobi waxaa ka mid ah kanchori saitabuy elizabeth mayo ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah professor macao mutua waxaa ka mid ah indiritu muridi oo ah isagu guddoomiyaha guddigaasi sidoo kalena ah barasabka laikipia professor wanyende ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah professor anyang nyong waxaa ka mid ah ama waa govanay dhankaasi iyo kisuum waxaa sidoo kale ka mid ah skemacharia ninkan ganacsada dabcan waxaa leeyahay arrintaasi in rael odinga uu toddoba bilood ka hor shaaciyo cambaign tiamkiisa ama kooxda ololihiisa waxay si weyn markaasi qayb oga tahay istiraatiijiyada cusub amaba waa istaraatiijiga cusub aan raahday amaba waxyeeladaha cusub ee markaasi qayb ka ah in doorashadani uu ka dhigo mid ka duwan kuwii hore ee uu soo gala dabcan aanu ognahay markii shanaad ee u tartamaya xilkan inay tahay raila odinga dabcan tookadana uula tartamayo nin aad iyo aad markaasi ay isku hayaan oona la leeyahay waxay ka mid tahay doorashadani kuwa ugu culus ee dalka soo marayey sanadihii lasoo dhaafay oo aanu rajaynayn markaasi in maalmaha soo socdo waxyaaba badan ay isbedeli doonaan dhankaasi iyo saaxadda siyaasadeed dabcan sidoo kalena in markaasi mar haddii la diiwaangeliyo waxaa lagu yeeray azimio la umoja oo laga dhigo isbahaysi sida raila odinga uu sheegay uu sheegay in isbuuca soo socda la diiwaangelin doona inaanu arki doono siyaasiyiin xisbiyo iyagu halkaasi ku bahoowaya sidoo kalena ku midoobaya waxaa sidoo kale macquula in xitaa garabka ooka ee imika harsan sida kalonzo musyoka iyo gideon moy iyaguna dhankaasi kusoo biiraan iyadoona ogsoonahay in imika jublee iyo o d m ay wada shaqeyn hoose ka dhexayso iskala shaqeynaan arrimaha baarlamaanka amaba waxyaaba markaasi dowladday doonayso inay ku meelmariso aqalka baarlamaanka ama senadka iskala shaqeynayaan sidoo kalena ay leeyihiin waxaanu saxiixanaynaa qandaraas iyo heshiis kaasi aan ku gelayno doorashada labada kun labaiyo labaatanka ee bilaha soo socda dalka ka dhici doonta dabcan qodobkaasi iyo istaraatiijiyadda ama xeeladaha ama xeelada cusub ee raila odinga uu sheegaya inuu la soo baxaya maalmaha soo socda kana duwanaan doonta kuwii hore una horseedi doonta inuu ku guulaysto doorashada labada kun labaiyo labaatanka ayaanu barnaamijka ku eegina
waa tahay dhegeystayaal musacab aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal haddaba raila omolo odinga kulan markaasi ama sidoo kale berri ayaa markaasi ugu dambeyn doonta sida markaas ay qorayaan dadka markaasi aadka ugu agdhow ka dhici doona countiga muraanka kulankaasi waxaa markaasi uu lagu xoojin doonaa sidoo kale lagu salballaarin doonaa ololihiisa siyaasadda ee galbe bartamaha dalka laakiin waxaa leeyahay waxa uu ka fariisan doonaa sidoo kalena uu indhaindeen waa indhaindheyn doonaa laba isbuuc gudahooda xaalad waa xeelada markaasi uu doonayo ama tabta uu doonayo markaasi inuu kusoo nooleeyo siyaasaddiisa sidii markaasi looga dabcan looga waa uga ronan karo ama looga gudbi karo musalia mudavadi iyo sidoo kale ford kenya haddaba dhegeystayaal sida muscab uu sheegay waxaa gideon moy inkastoo laakiin taageero dhankaas uu ka haysto waxaa keli markaas gacantiisaisan ku jirin iminkan uu doonayo in dhexaad fara badanna loo sameeyo isagoo markaas adeegsanayo dadka qowmiyadda kaambada ah ee horkacayso gabadha markaasi gavana ka ah kituyi charity ngelo waxaana markaas leeyahay ayadaa markaas la doonaya in loo adeegsado iyo sidoo kale saddexda gabana waa gabanaha countiga countiyada kale ama chacos iyo countiga kituyi iyo sidoo kale countiga markaasi ah markaas kibida kibwana uu asagana uu horkacayo dhegeystayaal waa xeelada markaas iminka la doonaya in markaas dib loo soo nooleeyo haddii markaas raila odinga asxaabtii ay markaas gacanta ka baxeen oo sidoo kale qaar ugu raroona uguna firfircoona sida markaas galbeedka dalka moses watengula iyo sidoo kale ford kenya ka tirsan iyo sidoo kale musale mudavari oo a n c isagana ka tirsan dhegeystayaal haddaba markaa fiiriso dhegeystayaal galbeedka dalka muxuu ku haystaa waa sida dhaqdhaqaaqooda waa sidee markaa fiiriso kuuraha markaas uu soo hegin karo dhegeystayaal haddaba markaa fiiriso xisbiga ama xisbiga taladaha imikan labadi kun toddobiyo tobankii waxay galbeedka waa galbeedka dalka countiga vihiga keli waxay kasoo hoyigeen ilaa iyo sideed iyo toban kun oo codod ah halka sidoo kalena musalia mudabadi wakhtigaas uu keenay codod markaasi gaaraya ilaa iyo laba boqol oo kun oo codod ah haddaba markaa fiirso galbe waa county oo keli ah haddaba markaa fiirso dabcan guud ahaan galbeedka dalka ama regionka galbeedkaasi markaa fiiriso waxay markaasi hayaan kuura markaasi ama codod gaaraya ilaa iyo laba dhibic afar milyan oo markaas codbixiyaal ah sida markaasi warbixintii u dambeysay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay soo saartay halka dhanka ukambani ama eastern dhegeystayaal uu markaas isagana looga shakisan yahay inay qayb xoogan markaas uu ku leeyahay raila odinga in asagana ay haystaan ama u haysto dabcan kalonzo misioka codad markaasi laakiin hogaami ahaan markii loo fiiriyo dhegeystayaal ay kusoo qaadanayaan laguna tixgelinaya dadka ugu tirada badan ama qiimaynta markaas ugu tirada badan dhegeystayaal inay markaasi qey tahay qeybta markaasu kambani hal dhibic afar ay ayagana markaasi ay haystaan codadka mar waa milyan dhegeystayaal codad markaasi ah haddii laakiin raila odinga qaabka iminkan istaraatiijiyada uu doonaya in dib markaasi u fariisto oo markaasi haddana uu indhiindheeyo maxaa markaasi dana ah sidee markaasi cododkaasi looga badbaadin karaa ama sidoo kale uusan u helin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo iminka sidoo kale weli uusan gacan ku hayn asxaabta aan soo sheegnay haddana jimmy wanjiki iyo jorono iyo sidoo kale madax xisbiga ee wipa stephen closo misoka ayaa haddana sida markaasi shalay ololahooda markaas ay ku sameeyeen kuna sheegeen inay weli iminkan uu sii salballaarsaday ama sidoo kale ay sii xoogeysteen ururweynihii markaas isbahaysigii waa isbahaysiga markaasi ee one kenyan alliance ee labada shaqsi ay ka baxeen kuna bireen doonayna markaas inay la shaqaynayaan haddaba qaabkaasi iyo hanaanka istaraatiijiyadeed waxaa markaasi keliya ka xigtaa berri berri oo markaasi kulankiisa muraanka uu ka qabsan doono kadibna waxaa leeyahay wuu fariisin doonaa wuxuuna la fariisin doonaa asxaabtiisa qaybta markaas istaraatiijiyada siyaasadda iyo weliba wakiilada kadibna waxaa la eegi doonaa la kurfeyn doonaa hanaanka geeska markaas laga geli karo sidoo kalena lagu wiiqi karo awoodda markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba taageeridda ee markaas asxaabtaasi ay usoo hoyin karaan haddaba raila omolo odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa meelaha markaasi shakhsiyaadka dabcan ay ku tartamayaan sida markaas xitaa aad maqlayseen khubarada markaas dhanka siyaasadda ka faallooda waxay markaasi soo kala saarteen muscabow ee dhanka bartamaha dalka ayaa badi ugu badan ay markaas leeyahay inay soo kala saarteen oo hogaamiyaasha ama kuwa markaas ayaga doonayaan in markaasi xilalka ama ku ay ka dhigtaan madaxweyne ku-xigeenka afar ayuu soo saartay halka ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga asagana afar ay uu soo saartay dhammaan waxay kasoo jeedaan bartamaha dalka kama soo jeedaan galbeedka kama soo jeedaan waqooyiga dalka kama soo jeedaan xeebta laakiin hanaanka maxay tahay waxaa leeyahay afar dhibic shan wax ku dhow ilaa iyo lix wax ku dhow ayaa markaasi bartamaha dalka ay leeyihiin waa cood aada u tiro badan waxaana markaasi markii laisku barbaray ama laisku fiiriyey ay ka tiri badan yihiin galbeedka dalka iyo sidoo kale istan oo ayada markaas uu kambaani ah waa labada qof ee iminkan uu rabay raila odinga in marka markaas xulafo ay la noqdaan siyaasadda markaas ay kusii xoojiyaan laakiin taasi maysan dhicin oo waxaa markaas durbo ka baxay dabcan waxaan filaynaa inay ahayd bishan gudaheeda saddex labaatankeedii bomas uu musalim mudhavari iyo ford kenya ay sheegeen inay doonayaan inay la wada inay doonayaan in la shaqeeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan waa maqlaysay shalay maruu kiino uu ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay haddii markaas raila iyo musalim mudhavari iyo ford kenya iyo isla socdeen oo aan ka raynay hadda oo dabcan musalim mudhavari oo garab aan ka helay raila muxuu leeyahay salaadnimo wuxuu leeyahay agost inaf ali wuxuu leeyahay dabcan salaadnimo ayaa markaasi ka qaadi karaa dabcan taageerida iyo weliba aan kusoo bixi karaa wuxuu leeyahay fursadda ee markaas imikan ital aniga oo haddana wuxuu leeyahay waxaan usii jehisanaa dhankaasi eastan dabcan eastan wuxuu la jeedaa dhanka kambani oo markaas imikan wadahadal inkastoo laakiin uu sii adkeysanayo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen closo misoka qeybta twitterka ayay markaasi ka socotay oo markaasi qoraal uusoo soo dhigay durbo laakiin waxay ku jirtay saacado keliya durbo wa ku saaray waxaa soo saaray elgoe maraquet kipchuma murkumen qoraalkaasi wax yar oo keli ah ayuu soo qaaday laakiin qaar ayaa markaas screenshoot ka qaatay muscab waxaana markaas leeyahay taageeridda uu iminka uu doonayo jimmy ojiki dabcan waxay isgeli layihiin raila omolo odinga wuxuu leeyahay qaab istaraatiijika ah oo markaas horaan ay ku shaqeynayaan ururweynihii nasa aniga ayaa markaasi ka dambeeyey weliba qaybta markaasi financial markii la yiraha ama lacagta qarshaadka waxyaala markaasi ku baxay jimmy ojiki waana markaasi ganacsada ah wuu leeyahay aniga markaasi ka bixin jiray maanta anaga waqtigee la joogaa markaas way isfahmi layihiin oo ay adag tahay siyaasadooda jim wojiki wuxuu kasoo jeedaa bartamaha dalka asagana la soco waxay isxigaan madaxweynaha asxaabtaas ay isxigaan waxaana markaas meelaha uu doonayo duldalada markaas laga soo geli karo inay tahay raila odinga oo markaas wax badan laga yaaba inuu xitaa suurtagalta uu ku waan karo dabcan qaabka iminkan david indi wuxuu leeyahay qaabka istaraatiijiyad ahaan loo dejiyey uu doonayo in lagu kala jebiyo waxaa ka mid a dhegeystayaal qaybta markaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore stephen closo misoka qaybta hadduu ku adkaado waxaa markaasi waanayaa tiradii waagii hore uu helay ama uu ka helay markay ahaayeen urweynihii nasa dabcan waxaa loola jeedaa raila odinga markaad fiirsa jimon jiki taageero ayaa isagana leeyahay taageeradaasi haddii markaas ay hoosmaato madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen close misoka waxaa markaas dana laga yaaba tiro kale oo haddana qowmiyadda markaas kasoo jeeda bartamaha dalka inuu markaas haddana raila u waayo raila keli ma waayna waxaa waayna haddana madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin meesha keliya hadda markaasi adkaan karto oo markaasi sii xoogeysanaysana waa galbeedka dalka francis atwoli wuxuu leeyahay haddii markaasi taageeridda iminka sidaas shalay soo bixanka oo arkaysa kakamega shalay na iskugu soo bixeen qaar ka mid a emsiyada waxay leeyihiin waxaa markaasi anaga daba socna daba taagannahay azimiyo la umoja laakiin taasi may soconaysaa oo midda marka calaamad su-aal isweydiinayo haddana haddii raila odinga uu dib u fariisto uu leeyahay bal qorshe rasmi ah halala imaado oo guddigiisa markaasi farsamada u degsan kambaynka iyo halka markaasi laga geli karo qaabka looga bixi karo haddii ay qaab sax oola imaadaan waxaa suurtagal ah in markaas uu ka waaqsan karo ama uu ka gudbi karo stephen closo musioka iyo sidoo kale jimmy wajiki wuxuu xirada soo gashan karaa jirongo iyo sidoo kale gideon moy gideon moy iminkan asaga u xiran yahay sida qaar ay sheegayaan dabcan gideon moy yusufow markaad fiirisid madaxweynaha iyo si aada iskugu aad dhawi yaad aad yaad gideon moy wuxuu aadi doonaa meesha uu madaxweyne uhuru kenyatta u diro dabcan xitaa waa midii eh, ay ka socon lahayd sida qaar ay sheegayaan guddiga farsamada En arrin waliba lagu heshiye awr- arrin waliba ee markaas ay ka socon lahayd eh, spacigi one kenyan alliance waxaa markaas looga shakisanaa is- da- dhinacan gideon moy oo weliba xisbiga kanwa in markaasi eh, wax waliba ay furfurayeen wuxuu markii lagu wada heshiiyo haddii eh, em, ay ku- ay markaasi ku wada dhaqaaqayeen ama ay lahaayeen kalonzo masioka ayaa markaasi madaxweyne noqon ku-xigeen waxaa noqon en, eh, musalia mudavadi waxaa markaas haddana dib loo dhigayo oo leeyahay en, dabcan qayli geliya oo markaasi dib u dhiga ama sheeko geliya Sifa ilaa markaasi uu kala furfurmo.
Aha, ha ilaa markaas laga soo gaaray ilaa doorashada laga soo gaaray taasna waa midda markaas iminka keentay in ay kala babaxaan haddii ay eh, musalim mudavadi iyo ford kenya ay baxeen ama anc ay baxeen waxaa hadda keliya ku jiraan weli maysan cadeynin jim wajigi shalay way isla socdeen jirongo eh, waa is- laakiin afarta hadda ugu cadcadaa waxay ahaayeen spacega one kenyan alliance stephen closo misioka moses otengula iyo ford kenya oo eh, ford kenya ka tirsana iyo sidoo kale anc musalim mudavadi iyo sidoo kale waxaa ka mid ah gideon moy Eh, yusufow en, arrinta laba dhinac ayaa laga eegayaa iminka musale mudaveri waa baxay Mhm.
mosotangula waa baxay waxaa soo haray waa isbahaysiga oka iminka waxaana ku waxaa ku soo haray waa kalonzo musyoka gideon moy iyo sidoo kale waxaa ka mid ah cyrus jirongo iminka waxaa leeyahay maalmahan s- saaxiibo kale ayay markaasi doonayaan in ay jim wenjiga ayaa ka mid ah laakiin su-aasha taale waxay tahay kalonzo musyoka iminka waxaa u furan isagana waxaa leeyahay saddex wadda ayaa u furan wadada ugu hore waa inuu keligii gooni isku taago oo uu yidhaahdo waxaan u tartamaya xilka madaxweynimo waxaan la tartamaya raila iyo ruto marka arrinta Ilaa- ha- marka halkaas ay taagan tahay Kalonzo Musyoka, eh, Halkaasi- Kalonzo Musyoka, waa wayba ku taagan Mhm.
haddii uu asaga ad ku adkayso inuu istaago sida labada kun toddobadii uu sameeyey Mhm.
waxaadana markaas usoo baxaynin inuu usan helaynin tirada rasmiga tirada rasmiga ah. yusuf oo su-aasha taalwil waxaa waay saddex barasab ayaa ugu dhow saddexda barasab ee ukambani ee m- kalonzo musyoka ugu dhow saddexda waxay taageeraan raila odinga iyo azimio laomoja aad iyo aad marka arrintaasi waxayaa isdhimaya weli Mhm.
sidoo kale waxaa leeyahay optionka labaad ama wadada kale u furan kalonzo weli waxaa weeye inuu taageero raila odinga oo azimio uu soo galo Mhm.
azimio mar hadduu soo galo arrintaasi waxaa fududaanaysaa in s- waa kuurihii ama codadkii ukambani uu si sahlan raila odinga ku helo Eh, maadaama saddexda barsab uu sito sidoo kalena kalonzo musyoka taageeradooda hadda uu haysto hadda qorshaha uu rabo in raila uu markaasi ee, ul- ul- inuu dib ugu fariisto Mhm.
ma beri Istiraatiijiyada.
istiraatiijiyadiisa Mhm.
beri horta wuxuu eh, tegi doonaa muranga muranga markuu kasoo laabto wuxuu ku laqan doonaa gurigiisa gurigiisa ayuu fariisan doonaa sida ay sheegayaan wuxuu dejin doonaa maskaxdiisa kadibna guddigii ayuu dirayaa Mhm.
guddigaas ayaa marka w- warkay keenaan saxan ku dhaqaaqi doonaan Dabcan.
En, asaga ma rabo en- en, raila odinga in meel uu faraha la soo galo madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto galbeedka dalka asagaa haysta asaga u xirneed sax ilaa labada kun saddex iyo tobankii labada kun iyo toddoba iyo tobankii had maantana way furfurmanaysaa ee galbeedka dalka sidoo kale en, en, en, bartamaha dalka waxay u xiran dadka eh, dowladda keliya maantana way furfuranaysaa laakiin asaga wuxuu leeyahay meel keli aan lagu soo hagaagi karo inaan yeesho sida hadda istan oo kale ama kwambani wuxuu rabaa raila in markaas faraha uusan la soo gelin ama sidoo kale waxba u taageero uusan ka helin eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto Laakiin weli Is- maxaa isla moodaa- galbeedka dalkana ma rabo in markaas faraha lala soo geli durbo waa lala soo geli Waa la waa soo midda geli dabcan.
markaas keenayso inuu fariisto uu guddigiisa markaas farsamada ula fariisto uu dhaho halkee wax ka qaldan yihiin halkee jira dabcan meelaha kale waa la isku haystaa hadda cost oo kale waa la is- waa isku haystaan inkastoo laakiin uu kaga taageeri badan yahay madaxweyne ku- een, een, raila odinga as- een, a- a- gobolka waqooyi bari ayagana meel uu ku tiran yihiin maa la garanayo markaa fiiriso siyaasadooda meel maanta la dhihi karo ma halkaas halkaasay raacsan yihiin ma lahan markii loo fiiriyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga waa tahay dhegeysanaan isku soo laaban doonaa warkii tobanka sagaalkii subaxnimo ayaa maqli doontaan fadamalaki hadduu ibaha raalli ka noqda dhegeystayaal ha iga dheeraan ha iga fogaan arrimahaas insaanka isla gorfeyn doona isla eegi doona dhegeysta iyadoo dhegeystayaasha qeybaha dambe aan fursad u siin doono bal aragtidooda fikirkooda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan jimco wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal subakad iyo muscab ayaa barnaamijka daadiinaya
isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkii saacadda ayaad soo maqasheen iminkaan dib ugu soo laabanno barnaamijka hoggaanka ee dhankaasi iyo xaaladda dalka star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka hoggaanka musaab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad ayaa si toosa halkani idinkaga daadihinaya maantana waxaannu ku eegeynaa dhankaasi iyo xeeladaha siyaasadeed ama xeeladda cusub ee rayla odinga oo uu sheegay inuu dhowaan la soo bixi doono amaba la filayo in uu la yimaado saaxadda siyaasadeed ee dalka waxaan ogsoonnahay in rayla odinga maalmihii lasoo dhaafay uu ka shaqaynayay sidii markaasi uu ku hanan lahaa taageerida hogaamiyaasha qaarkood ee dalka kasoo kala jeedana gobolada kala duwan ee dalka maalinkii shalay ahayd waxa uu dhankaasi iyo chungwa house ama xarunta xisbiga o d m uu markaasi ku casuumay ama ku soo dhoweeyey in ka badan shan iyo toban ka mid ah wakiilada hoose ee deegaanada kasoo jeedana gobolka galbeedka dalka kuwaasi oo isaga soo baxay ama ku gacanseeray xisbiyada ford kenya iyo weliba a n c sababtu waxay tahay waxay leeyihiin maadaama iyagu ku biireen garabka ruuto annagu haddaan nahay siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha ka soo jeeda gobolka galbeedka suurtagal ma noqon doonto inaannu william ruuto garab siino sidaas awgeedna waxaan ku qasbanaanay inaan xisbiyadeeni kalahaford kenya weliba a n c isaga soo baxno oo iminka aanu nimaano garabka rayla odinga ee xisbiga o d m iyo weliba dhankaasi iyo waxa loogu yeero azimio la umoja movement kaasi oo maalmaha soo socda ama asbuucyada soo socda laga dhigi doono isbahaysi siyaasadeed oo la doonayana in sidoo kale ay ku midoobaan amaba iyagu ay qayb ka soo noqdaan xisbiyo aad iyo aad u tiro badan dabcan waxaa ka mid ah xisbiga jubli xisbiyada la filayo inay qayb ka soo noqdaan sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa ay kala hogaamiyaan siyaasiyiinta iyagu kasoo jeeda dhankaasi iyo galbeedka dalka iyo sidoo kale midka kanu iyo sidoo kale warar hoose oo sheegaya in suurtagal tahay kalonzo musioka sidoo kale inuu dhankan garabka rayla odinga uu soo mara maalmaha soo socdo maadaama ay ku cadaadinayaan hogaamiyaasha kasoo jeeda dhankaasi iyo gobolka ukambani ee kasoo kala jeeda machakos makueni weliba kitui doonayaan inuu ku biiro garabka azimio laumoja ee rayla odinga dabcan aanu ognahay in halkaasi sanadihii lasoo dhaafay doorashooyinkii ugu dambeeyey ay ahaayeen meelaha sida aadka ah ugu xisaabtamo rayla odinga waxaa ka mid ah gobolkaasi ukambani sidoo kale waxaa ka mid ah ama loo yaqaano lowa eastern sidoo kale waxaa ka mid ah dhankaasi gobolka galbeedka dalka si guud waxaanu eegeynaa xeeladaasi cusub ee rayla odinga uu la yimaan doono inagu aana sheegnay in rayla odinga kal hore toddoba bilood ka hor uu shaaca ka qaaday kooxdiisa ololaha doorashada ama kambain tiamkiisa waana markii ugu horreysay ayaa leeyahay oo arrintani uu rayla odinga sameeyo dadkaasi waxaa sidoo kale ku jira ama ugu badan dad iyagu kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin iyo weliba ganacsadayaal ama dad iyagu ganacsatayaal oo halkaasi magac ku leh iyo taageero iyo saamayn halkaasi ku leh waxaanu ogsoonnahay sidoo kale in rayla odinga uu imika uu haysto taageerida madaxweynaha iyo weliba guud ahaan dowladda markaasi ka dambeeyaan ama iyagu taageerayaan dabcan haddii aanu eegno dhanka kale waxaa jira in sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha kasoo jeeda gobolka rift valley waa halka uu ka yimaado madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ee iyagu sidoo kale maalinkii shalay aheyd kulan la qaateen rayla odinga waa hogaamiyaal iyagu kasoo jeeda gobolka rift valley ee dhankaasi iyo waa hoyga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto dabcan marka aad eegtid doorashadani rayla odinga waa sidaan soo sheegnay waa nin oday ah khibrad u leh arrimahan siyaasadda dalka oogna halka wax laga heli karo halka markaasi aan wax laga heli karin sanadihii aanu soo dhaafnay waxaanu soo nahay meelaha uu sida aadka ugu xisaabtami jiray rayla waxay ahaan jireen gobolka nyanza gobolka galbeedka iyo sidoo kale gobolka coast iyo ukwambani laakiin iminka waxaa moodaa in arrintani xeeladaha cusub ay qayb ka yihiin waa inuu ku fido guud ahaan gobolada dalka waxaa arkaysa in siyaasiyiin aad iyo aad u tiro badan ay iminka ka taageerayaan gal- gobolka galbeedka oo ay ugu badan yihiin xitaa barasabyaal iyo gafanayaal iyo senataro iyo xildhibaano sidoo kale ganacsatayaal sidoo kale ururada halkaasi ugu tunka weyna kasoo jeedo gobolka bartamaha dalka aanu ognahay in marar badan ay kulan la qaateen rayla sidoo kalena u ballanqaadeen taageeradooda iyaga iyo weliba madaxweyne uhuru kenyatta marka sidoo kale waxaa- waxaa arkaysaa in qaar ka mid a iyaguna siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha kasoo jeeda gobolka rift valley oo mararkii hore raila odinga uusan isku haleyn jirin uusan xitaa waqti gelin jirin oo xitaa uu siin jirin markaasi dhaqaale iyo cudud iska gelin jirin in iminka uu halkaasi ku lalaabanayo siyaasiyiintaasi la kulmayo waanu ogsoonahay in maalintii uu ku qabtay isu soo baxyada magaalada eldoret ee halkaasi oo sidoo kale ah magaalada uu kasoo jeedo madaxweyne ku-xigeenka dad aad iyo aad u tiro badan kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen marka dabcan waxaa la dhihi karaa sidoo kale eh, arrimahaasi uu sidoo kale guud ahaan dalka raila odinga ku doonayo inuu ku fidiyo taageeradiisa oo gobol walba uu cad ka soo goosto ama wax uu ka soo goosto ay ka mid yihiin marka istaraatiijiyada uu isagu doonaya in doorashadani ay kaga duwanaato doorashooyinkii hore ee dalka uu markaasi uu soo galay oo isaguna ugu tartamay hogaanka dalka ugu sareeya sidoo kalena uu markaasi ku guuldaraystay eh, doorashooyinkaasi hogaamiyaha xisbiga odm ayaa markaasi khamiista waxa uu soo dhaweeyey wafdi hogaamiyaasha rift valley oo markaasi uu ku soo dhaweeyey dhaqdhaqaaqiisa ama dhaqdhaqaaqa loogu magacdaray azimio la umoja kooxdan waxaa ka mid ahaa dabcan senatarka waasengisho margaret karmar ayaa ka mid aheyd sidoo kale waxaa ka mid ah madaxa maamulka ee xoolaha iyo weliba kalluumaysiga oo lagu magacaabo lina chebi Ki- kilimo sidoo kale xildhibaankii hore ee ah, dhankaasi iyo aldai ayaa ka mid ah lagu magacaabo sally cosgey iyo sidoo kale waxaa ka mid ah ab- abaandulihii hore ee booliska david kaimiyo oo hore markaasi usoo noqday abaandulaha booliska sidoo kalena kasoo jeeda gobolka rift valley ayuu raila odinga shalay la kulmay hogaamiyaashaasi ayaa raila waxaa markaasi uu kula kulmay xafiiska chungwa house ee magaalada nairobi senator kamar waxay hore markaasi ugu dhawaaqday inay u tartamayso ama u tartami doonta kursiga barasabka waasingishu doorashada sagaalka agosto oo dhici doonta kemiyo oo isagu ahaa madaxa booliska ama abaandulaha booliska dalka oo hore usoo noqday ayaa dhanka kale isna isha ku haya kursiga senatarka elgeo marquet hogaamiyaha rift valley waxaa sidoo kale hogaamiyaashaasi kusoo biiray barasabka elgeo marquet waa alex tolgos ninkaasi oo isagu maalmahan si aada u taageero raila odinga halkaasi uu kasoo jeedana waa meelaha ama ismaamulkaasi uu governor ama barasabka u yahay waxay ka mid tahay ismaamulada uu taageerada sida aadka ah looga taageero madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto balse isagu wuxuu leeyahay raila odinga ayaan taageeraya dabcan yusufu marka aad eegtid in raila odinga een, sanadihii hore gobolka rift valley oo kale gobolka bartamaha oo kale waqti iskama uusan gelin jirin laakiin waxaa moodaa in arrintan xeelada cusub ee iminka uu sheegayo inay horta- qayb ka tahay Een, horta muscabow horta rift valley een, qo- horta qoomiyada fara badan ayaa ku nool Mhm.
oo keliya ma kelingiya inkaasoo u badan tahay laakiin wa- way ku kala badan yihiin laakiin waxaa leeyahay een, wax waliba uu sameeyey raila odinga hata gideon moyo oo markaasi kasoo jeeda rift valley Ha.
Een, markii laisku barbardhigo laiskula fiiriyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo raila omolo odinga in dabcan tiro far- markaasi saa usii badan uusan ka heli karin xitaa si walba ugu noqnoqdo waxaa sidaas yidhi eh, manyora een, Harvard ninka lagu een, markaas isagana arrimaha siyaasad ka faallooda wuxuu leeyahay een, dabcan sidaas waxaa keenaysaa in xitaa waqti fara badan uu ku siinin raila odinga in uu aado rift valley taas ayaa ka dhigaysaa Eh, markaa fiiriso saaka eh, wargeyska de taifa leo eh, qaybta markaasi Swahiliga.
swaxiliga wuxuu leeyahay een, kalonza panabey dabcan qiimihiisa kor u kaca kalonzo ahaa qiimihiisa ayaa sare u kaca leeyahay waxa uu leeyahay eh, kalonzo misoka eh, dhexda la geliyey waxaa geesaha laga kala saaray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaa leeyahay haddaan ku bilaabo eh, kalonzo misoka waxaa leeyahay asaga hadda ka hore laga haya hadal ah haddii aan markaasi aan mar kale la shaqeeyo aan la safto inaan tuuladii aan kasoo jeedo ku dhashay inaan dib ugu laaban doono haddii aan la shaqeeyo raila odinga Ha.
sidoo kale wuxuu yidhi ani qof doqon ama fuul yidhi haddii mar dambe raila aan la shaqeeyo aan la shaqeeyo taas ayaa markaa iminkan hoostaal ayaa hortaalla leeyahay halka madaxweyne ku-xigeenka ninka waxaa leeyahay william ruto haddii uu asaga markaas uu la shaqeeyo ama waxaa leeyahay uu diido in kusoo biro u d a ama uu kusoo biro wadashaqeysa wada shaqeyga ama ay doonayaan inay wada shaqeeyaan sanadka labada kun laba labaatanka doorashada kenya kwanza waxaa leeyahay k k a waxay markaasi leeyahay haddii uu diido inuu kusoo biro sidii wadada musalem mudavadi uu qaaday iyo moses watangula ay qaadeen wuu soo dhiibi waxaa waaya leeyahay lacag fara badan ay doonaya in la siiyo uu asaga ololihiisa siyaasadda uu ku fusho waxaa rabaa in- waxaa- waxaa rabaa inuu siiyo Mhm.
si intaasan ugu biirin ama sidoo kale taageero oo la- uusan ugu helin raila odinga falfiir waxaa leeyahay haddii kalonzo musyoka waa stephen kalonzo musyoka waa xisbiga wiper waa ninka iminka maanta lagu gorgortamayo waa ninka marka maanta miiska saaran oo leeyahay stephen kalonzo musyoka raila ha ahaado mise madaxweyne ku-xigeenka ha ahaado maalmaha soo socona saa isha lagu hayaa asaga isha lagu hayaa waxaa hadda leeyahay gu- dad baa la diray oo loo diray calonzo misioka in arrintan ay ka- ay kasoo dhameeyaan waxaana diray madaxweyne ku-xigeenka laakiin haddii uu diido waxaa leeyahay lacag ayaa la doonaya in la siiyo oo ololihiisa kaambeenka uu ku samaysto intaasoo b- lacag ayaa la doonaya in la siiyo oo ololihiisa keligii kaambeenka gaaro isku taago oo keligiisa gooni uu is- isku istaago oo u isqaamo si uu dhexda ugu dhufto kuuraha u kambaanay aha oo kura dhexda ugu dhufto Oo Raila Odinga Ta- hor oo istaago.
taa dabcan waxaa uh, uu doonayaa in markaas waxna uu ka helo een, madaxweyne ku-xigeenka qaybta ukambani raila inta te- is- markaasi siin laheed oo ruweynihii waagii hore ka tirsanaayeen labada kun toddoba iyo tobankii hadda marka dhinaca kale u- ay u jabaan iyadoo taasi ay taagan tahay haddana waxaa leeyahay qaybta istraaji- istraatiijiga raila ay ku jirtaa sidii uu mar kale u hanaan lahaa hadda waxaa marka ka hadlayna een, een, muscab een, wuu fariisan rabaa raila dib ayuu rabaa inuu u fariisto markii lagu leeyahy dib ayuu u fariisan rabaa wuu soo nasan rabaa waa dabcan nasasho xitaa ma ahan waxaa la rabaa maskaxdiisa inuu ka dejiyo ama uu ka dhaadhiciyo qaabka iyo istaraatiijiga imikan u degsan ama uu degsan- u degsanaan karo habka uu ku weerari karo galbeedka dalka iyo sidoo kale eastern iyo weliba bartamaha dalka waa saddexda shay maanta miiska u saaran dabcan sida horaan kuu sheegay rift valley ma lagu xisaabtamaya imikan sidoo kale costa ayay xisaabta kuma jirto gobolka waqooyi bari xisaabta kuma jirto iyadana nairobi waa cid weliba u dhexaysaa dabcan inkastoo laakiin aqlibiyadda sida qaar ay sheegayaan warbixid u dambeysay lasoo saaray tifa ay soo saartay sheegaysaa in raila odinga uu ku wax yar oo keliya kaga horeeyo madaxweyne Dabcan- ku-xigeenka dalka william ruto waxaa la waxaa sheegaa meesha keliya lagu xisaabtamay waa nairobi laakiin hadda waxaa laleeyahay eastern oo dabcan waxaan ka wadaa eh, gobolka waqooyi bari ayagan lista kuma jiraan waa la kala goosan karaa qof Waa- walba cadkiisu ka goosanaya Ahaa.
halkaas Eh, sidoo kale waxaa leeyahay eh, gal- waa rift valley waxaa leeyahay wax walboo la sameeyo meel xitaa wax walboo la sameeyo meel ogama bixi karaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa meela xitaa uusan aadin madaxweynaha isagoo aaday hal mar buu tegey wuxuuna ku qabtay ololihiisa siyaasadda waana waa waa singishu eldoret Eldoret.
uu ku qabtay isra sidoo kale waxaa leeyahay kuma xisaabtamo qarashana- qarashaadna ma kaga baxo markii laga soo tago azimio loomoja uu ka dafuray rift valley oo waa madaxweyne ku- eh, dabcan waa eh, Raila Odinga.
raila omolo odinga inkastoo laakiin qomiyado fara badan ay ku nool yihiin Een, hal qomiyad bis kama ool laakiin waa tirada ugu badan waxay markaasi ku nool yihiin rift valley oo weliba dhulka markaas ugu weyn uguna baaxad weyn oo dad fara badan ay ku nool yihiin markii loo fiiriyo Eh, isla bartamaha dalka waxay markaas u kala go-an tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila omolo odinga isla galbeedkii faraha lala soo galay isla eastern ayadana waa maanta murankeeda ayaa taagan waxaa markaas la doonayaa qaabkee aan ka geli karnaa qaabkee aan sidoo kale ku nusqaamin karnaa taageerida iyo sidoo kale Eh, dabcan waxaa la socotaa johnson mudama Een, waa ninka iminkan asaga u d a ku jiro waxa uu yahay gudoomiyaha waa chairman gudoomiyaha chairmanka Mhm.
waxa uu uu ku jira u d a ku jira waxa uu doonayaa in eastern uu- ma- dabcan waxaan ka wadaa eh, Ukambani.
ukambani Mhm.
uu asaga gacanta uu kuga dhigo laakiin uu ku dhigi laayahay suurtagal maahan yusufow ninkaasi waa nin la dooran waayo senatarnimo xitaa masc baan kuu sheego Mhm.
waa s- hadalkan ku wadaa mudama wuxuu rabaa inuu ka dhaadhici dadka ukambani inay doortaan ruto ruto laakiin giyaga uu u geli layahay dadaalo fara badan uu doonaya inuu sameeyo hadda intaasoo mar ayuu ku- uu kambani ku noqday een, een, madaxweyne ku-xigeenka waxaan u malayaa bishan gudaheeda lab- laba mar uu ku noqday ukambani waa tii daraad u dambeysay saddex labaatanka isagoo een, ukambani jiro isla markii k- da- diyaaradda intuu soo qaatay eh, kasoo qaybgalay bomas marka wuxuu ku sugnaa ukambani oo liisa siyaasadda salaada hore halkaas ku tegey waxaana intaa gadaal ka wadaa ukambani eh, ninka eh, johnson mudama johnson mudama waxay aada iskaga soo horjeedeen is- eh, siyaasiyiinta kale oo saddexda hadda gabana aan sheegnay charity ingilo horta gabar la geli kara maaha waa gabar mar walba oo aada u necab sidoo kalena sheegto xitaa waxay hadda ka hor ay dhahday telefishinka markuu ama telefishinka markuu kasoo muuqdo ama laga hadlayo madaxweyne ku-xigeenka waan iska baktisay ama waan damiyay dhahday dabcan nin aan danaynaya ma ahan goobta uu ay kasoo jeedan wuu tegaa markuu tegey taageera dad ayaa iskugu soo baxeen dabcan qof waliba qof markuu xildhibaan ama qof siyaasi markuu tago dadka isku soo baxayaan taas micnaheed maa inuu qof taageerayo laakiin dadka isku soo baxayaan laakiin waxay ka turjumaysaa shacbiyad ahaan qofka sida asaga qofka u danaynayo markii loo fiiriyo qofku inuu asaga qofkan uu jecel yahay iyo shacbiyaddu way kala tahay muscab laakiin Isugu- qofka haddii maanta muscab usoo istaag dad fara badan ay iskugu imaadaan shacbiyaddii ay qayb ka tahay laakiin weli shacbiyaddu wataa yaa laleeyahay yuusufow gobolka ukambani Mhm.
muhiimaddu waxaa waaye in raila odinga uu imika gacanta ku dhiga kalonso musyoka laakiin muhiimadda ugu weyn laakiin eh, dabcan sida hadda waxyaala siduu ku dhigi lahaa ayaa hadda layskaga haystaa layskaga baahan yahay qorshahaasi waa lasoo dejin doonaa sababtoo ah laakiin haddii lasoo kalo- dejiyo haddana kalonso wax baa horyaalla haddana
Yuusufow, hadallaa laga hayaa hadalladaas warbaahi- waxaa- warba- warbaahintii baa joogta haddana Yusuf, oo Laakiin- hadalladaas waxba laa- maahan.
laakiin hadalkii asaga Political- dabcan een, waxaa jiraan muscab oo qofka haddii markaas siyaasadda uu ku jiro wax walba uu dhihi karaa Mhm.
laakiin asaga hadal qaldan ayaa ka fakaday inuu qof markaas doqon jaahila isku tilmaamo uu qof jaahil noqonaya haddii uu Uu is- uu taageero is- isku tilmaamo hadda marka miyaa u diida marka in la laho oo siyaasadiisa mar walba oo lasoo eh, lasoo daleecin jiray labada kun toddobada kasoo bilaabto labada kun saddex iyo tobankii ku ku- ku xigtay labada kun iyo to- eh, eh, eh, labada kun toddoba iyo tobankii intaas dhan eh, eh, waxaa la- aad baa loo dhaleecinayay eh, stephen closo misioka hadda wuxuu leeyahay marka aan meel iskaga bidhaamiyo ama meel aan kaga soo baxo asagoo hadda wuxuu sidoo kale dabada la gashada haddana fiiri Jimmy Win- eh, Jimmy Wanjiki waa nin ganacsada oo dabada la gashada haddana Eh, oo markaasuu leeyahay xis- eh, isbahaysiga ama xisbigii one kenyan alliance ay ka bixeen eh, musalim mudhabar iyo eh, moses wetangula Ayaan Weliba- ballaarinaa.
weliba wuxuu leeyahay waa strong one weliba wuu sii xidaystay wuu sii ballaartay Yusuf, haddana wuxuu leeyahay dabcan gadaal uma noqon doono arrinta asaguna jirta maanta miiska saaran Mhm.
oo wargeysada aad uga hadlayaan stephen closo waxa waxa wargeyska saaka uu kaga hadlay kan standard iyo kan the daily nation isla haddana waxa wargeyska taifa leo isla eh, the daily nation ay leedahay wuxuu leeyahay qiimihiisaa sare usii kacay
qiimihiisa sare ayuu kacay dabcan sidaa sheegtay laakiin yuusufoo weli haddii ay noqoto fare ayaa laiska hayaa Mhm.
sabir ayaa laiska hayaa hadday noqoto Mhm.
waxaa ogsoon tahay in maalintii dhulugariirka la sheegaya inuu dhacayay Mhm.
ee bomas of kenya lagu sugnaa Mhm.
mudavadi uu qabsanaya kulanka Mhm.
jimmy wanjigi Mhm.
gideon moy Mhm.
iyo kalonzo msoka Mhm.
fadhigay iska ekeen Mhm.
halkaas albaabka iradda ay ka baxeen Aha.
way baxeen Aha.
wayna tegeen Aha.
sababtay u tegeen maxay ahayd Aha.
william ruto ayaa imaanaya Sax.
meeshaas iyo horta hadday imaato farakiyaalin iyo weji Eh, xumeys dabcan waxaa laga Yusufow.
hadlaya muscab eh, fi waxaa laga hadlaya waxaa laga hadlaya hadalka qofku ka soo baxay isaga afkiisidiisa Eh, Hadalka dad- ficilkii ayaa ka dhegeyso, weyn.
dad baa is- eh, dad baa iscayneen laakiin qofka shakhti- shakh- shakhsiyadiisu soo gala weli ma aragtay nin siyaasi oo shakhsi- eh, shakhsiyadiisa intuu soo gala oo haddana kaga baxay oo hadna qof kale mar kale soo galaya maya qofku wuxuu- rail waxaa laga hadlaya stephen closo misoka hadda fiir wuxuu leeyahay anuu qof jaahil oo doqon baan ahay haddii aan aan aan- aan aan Mar Raila kale la sii- taageero.
aan taageero Mhm.
tan laga hadlayo qabixitaan iyo iyo waxay ka tahay qof isa shakhsiyadiisa sumcadiisa ku ciyaaray Yusuf, oo asaga faraha isla geliyay arrinta qof meesha kale ma taalla- ahan arrinta meesha taallay waxay tahay maalintii ay baxeen gideon moy iyo Mhm.
weliba kalonzo musyoka Aha.
waa ay hadleen ilaa iyo hadda Musab- wargeysada ha- way hadal hayaan Aha.
waxay leeyihiin Aha.
kalonzo musyoka iyo weliba gideon moy maalin walba waxay ku eedeeyaan Mhm.
mudavadi iyo wetangula Mhm.
in ay qiyaameen Mhm.
dhabarka ka togteen Mhm.
sidoo kale waxaa ogsoonahay Mhm.
dhanka nasa markii loo fiiriyo Mhm.
mudavadi dhankooda een, iyo wetangula Aha.
xisbiga o d m ayaa waxay sameeyeen waxay ka qaadeen dhanka iyo senadka iyo aqalka baarlamaanka xildhibaanadoodii iyo xilalkii ay hayeen Aha.
ama guddiyadii hogaaminaan ka qaadeen Aha.
laakiin ogsoonow Aha.
in weli xisbiga wiper siyaasiyiinta hogaaminaysa senatarka waxaan ognahay mtula kilonzo Mhm.
in isagu weli xilkiisi uu haysto oo xisbiga o d m uu faragelin uu ku sameyn taasi waxay kutusinaysaa in sidoo kale marka aad fiiriso arrinta la beel- la maasmarinaya ama la meelmarinaya dhankaasi sharciyada aqalka senadka oo kale in mar walba senatarada ama xildhibaanada taageersan kalonzo musyoka ay hal mar xitaa dhinac uga jeesan oo ay raacaan saaxiibadooda o d m arrintaasi waxay kutusinaysaa in sidoo kale cadaadiska kaga imaanayo bulshada iyo senatarada iyo hogaamiyaasha kale halkaasi kasoo dabcan jeeda.
horta een, Una- cadaadis cadaadis horta uu kala kulmaa ee dhanka u kambani Mhm.
een, Inuu la iminkan- kulmo iminkan- Raila- iminkan bay saaran tahay Inuu Raila Laakiin- Odinga taageero.
laakiin waxa laisla hays- laisku haysto Ah.
ayaa ah hadalkiisii oo hadda ilaa hadda waa waa lasoo hadal qaadaa hadalkiisii hore jaahilnimadii iyo doqonnimadii weli dadkii way ku dhegan yihiin la soco Political Sidii- language alla ha si- ah, ah, siiso.
ma noqon karta tan tan personal shakhsiyadda waay personal qofka xitaa dadka qaar ay eh, dadka eh, khubarada dhanka siyaasadda ka faalloodaan ay sheegayaan haddii uu tan uu isticmaalo ama uu raila odinga uu la safto stephen closo misioka ama uu dhowaan la shaqayn haddana waxay noqonaysaa dadka mar kale inaysan aaminaynin oo siyaasadiisa ay burburayso stephen closo misioka mana doonayo inay siyaasadiisa burburto laakiin waxaa kaga sii fiican leeyahay oo haddana asaga nafsadiisa uu kusii socon karta ama siyaasadiisa kusii socon karta haddii eh, uu uu ka ama one kenyan alliance uu kaga dhebe ee kasoo istaago xisbiyahaan uu kusoo istaago uu kusii wato uuna isku soo sharaxo madaxtinimada waa mid hadda laleeyahay een, oo miiska uu saaran yahay lagu leeyahay qiimihiisa sare usii kacay raila odinga hadda asaga liista ugamaba jiro sida uu sheegaya horaanna asagaa afkiisa ka jira marna mombaaso lagu yiri dabcan ani cid aan danaynayo oo aan saaxiibadii aan sheegayna oo aan deyn aan ka qaatan aan ka galana ma jiro isla sidoo kale hadalkii maalin dambe maalin eh, talaado aheed waxaa sii xoojiyey junaad maxamed oo dhahay cid aan markaas aan u baahannahay naasana ma jirto waa dabcan waa dareemi kartaa isla xogeyaha guuda o d m-na wuxuu dhahay uma baahno isbahaysi ama dad kale inaan la galno uma baahno waxaa naga badan xisbiga talada hayaa iminkan jubilee iyadoo taasi ay taagan tahay haddana raila odinga raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka waxaa miiska u saaran fiiri waxaa miiska u saaran colonzo misoka laakiin qaabkee lagu wajahay haddana waa waddada markaas loo baahan in la raaco si sida kale asxaabtii hadda oga baxeen uusan oga bixin gideon moy asaga lista kuma jiro hadda lista kuma jiro gideon moy Yusuf oo asaga Odonga- hadda qofka lagu xisaabtamayo ma ahan qaabka istiraatiijiga hadda loo rabo raila odinga een, in um, dib ugu laabto uu fiiriyo meesha suurtagalnimada ah asagoo ayaa dabcan wax wada hadal la samaynin Eh, colonzo misoka u marayo asxaabtiisi eh, saddex saddexda gafana ee iminkan talada eh, ku- eh, ga- kawntiyada kale hayaan taas ayaa loo maraya hanaanka meesha kuma jirto laakiin waxaadana laga cabsi qabaa in lacag fara badan la siiyo colonzo misoka sida hadda warbaahinta qaar ay hayeen musalem odeber waxaa leeyahay saddex boqoloo milyan baa gacanta laga saaray laakiin france toli wuxuu leeyahay twenty nine milyan ama labaatan iyo sagaal milyan ayaa la siiyey xisbiga oo ayub sufula wuxuu leeyahay eh, xisbiga guud ee a n c ayaa lacagtaas oo dhan la siiyey laakiin asaga maxa- kan kale maxaa la siiyey moses otengula isla durbe moses otengula horaan ba sidaan sheegnay muscab eh, waa isku xiran yihiin moses otengula iyo sidoo kale musalem udaberi maba kala ha- maba kala haraan wax wa uu tilaabada uu ku dhaqaaqa Mose- moses otengula Mo- waxaan ka wadaa musalem udaberi Moses waa raac.
moses uu raaci asaga Mhm.
waa naba nin oo markaas aan kala hari karin Mhm.
waa nin uu ku- uu ku dawdayo siyaasadda Mhm.
taas ayuu markaas waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka uu asagana kaga faa'iidaystay galbeedka sidaas hadda ku kala jabeen oo aad maanta uu ku xisaabtami karin raila odinga uu dhihi karin intaas intaas ay kaga helaya sidii marka loo fiiriyo labada kun iyo toddoba iyo tobankii tiradii faraha badneed uu ka helay maanta miiska uma saara tiradaasi Eh, central ayadana ama bartamaha dalka ayadana miiska ayay saaran tahay waliba eh, bartamaha waxay ku xiran tahay cidda markaas ay soo qaadan doonto madaxweyne ku xigin doonto ayay haddana ku xiran tahay dabcan haddii madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu gal- uu galbeedka ka soo qaato madaxweyne ku-xigeen waxaa horta uu dhuminayaa tiirada kuraha ugu badneed ee bartamaha dalka taasna lista kuma jirta sida maanta wargeeska saaka uu qorayo een waxau soo qaatay afar ka mid ah bartamaha inay kasoo jeedaan waa dabcan waa waa- waa madaxweyne een, ra-iisul wasaarihii horena raila odingana asagana afar way ka soo qaatay gudaha dalka eh, bartamaha dalka raalli ahaade taasi ay keenaysa haddana in ay tan wixii lagu heshiiyey waxaa ka mid ah sida wargeysada qaar ay qorayaan ama warbaahinta aad u qorayaan in lagu kala heshiiyey musalem udeveri moses otongula iyo u d a in xisbiyada markaas ay kala qaataan dadka taageerida dadka sida gavana senator m c a in markaas ay kala qaataan wixii dowladana heshiis ayay markaas ayaga u wada yaalaan ama u yaalaan hadday soo galaan dhegeystayaal yusufow Aha.
eh, sidoo kale arrintan sidaan ognahay Mhm.
qorshuhu horta waxaa moodaa in arrintan ay isbedeshay Mhm.
markii arrintii b b i d ee dhacday aad iyo aad qorshuhu eh, arrintii b b i d waxaa halkaasi ku jiray eh, boosas fara badan aad iyo aad ra-iisul wasaare ayaa ka mid ahaa Mhm.
ra-iisul wasaare ku-xigeen laba ra-iisul wasaare ku-xigeen ayaa ka mid ahaa Mhm.
madaxweyne marka dabcan madaxweynaha iyo raila odinga mar ay mombaaso kula kulmeen Mhm.
isbahaysiga oka Mhm.
state house ay mar kula Mhm.
kulmeen qorshihii markii haddii uu ahaa in ra-iisul wasaarihii iyo xilalkii marka meesha loo baneeyo Aha.
arrintii horta meesha way ka baxday hadda taasoo dhan waxaa bedeshay Arrintaas meesha ka baxday.
dhulgariirkii musalem mudeveri uu sheegaya tilmaamtii ayaa hadda hadal fara badan kicisa oo siyaasadana xamaasad usii yeeshay haddana si wanaagsan arrintii meesha way ka baxday Mhm.
hadda iminka waxaa moodaa marka siyaasiyiintu inay leeyihiin qof walba markan Mhm.
qof walba waxaad ka fikirtaa Mhm.
imaa inaad hadhow xildhibaanada ugu badan Mhm.
ama senatarada ugu badan Mhm.
uu xisbigaadu kusoo baxo Aad iyo aad.
ama in barasabka ugu badan sidoo kale ogsoonow Mhm.
musaale mudavadi maalmahan dambe dhabarjab aad iyo aad u weyn ayuu kala kulmayaa dhanka ee galbeedka sax sababtu waad garanaysaa Mhm.
xildhibaano ayaa ka baxeen xisbigiisa Mhm.
sanad waxaa ka baxeen M- shalay ugu dambeysay toban iyo shan ka mid ah mcayaasha ama wakiilada hoose oo ka soo jeeda kakamega iyo bungoma ayaa waxay isaga baxeen ford kenya iyo o n c sababtuna waxay tahay waxay yidhahdeen moses Wet- eh, moses wetangula iyo m- iyo weliba musale mudavari maadaama ay ku biireen william ruto inagu weji inagama yaalo halkaasi gobol galbeedka aanu ku taageerno xisbigaasi sidoo kalena aan ugu sii jirno xisbihaysigaasi waxaana diyaar u nahnaa inaan raila odinga taageerno odm taageerno azimio laomojana taageerno musacabo tu kalaa jirta haddana oo meesha saaran haddana waxaa jira kwanza kenya soo baxda k k alliance la dhihi soo baxeen waxaa ka mid ah gabadha maada karwa la dhihi oo ayadan markaas ayadan qeyb iminkan miiska dadka saaray ku jirto waxaa kamid ah jimmy wanjiki oo afayeenka afayeenka baarlamaanka ayaa ka mid ah sidoo kale Eh, eh, J- eh, waxaa kamid ah eh, dhegeyster jim wanjika kamid ah oo asagana nin ganacsada ah waxaa kamid ah stephen closo misioka oo k k a lagu tilmaamo hadda waxaa kamid ah moses kuria waa asagana j waa k k a waxaa kamid ah en, eh, eh, govanii hore ee countiga kinyambu william kabogo william kabo waa kamid ah waxaa kamid ah eh, dabcan eh, ilaa iyo waxaa lagu eh, afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturia kamid ah dadka markaas iminkan k k alliance leeyahay dabcan madaxweyne waxaa ka mid ah mwangi kunjuri Eh, max- ma- mwangi kinjura ka mid ah madaxweynaha intaasi keke kwanza eh, waa ku- kwanza eh, kenya kwanza waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka intuu hadda wato markii laga soo togo maada karua eh, iyo sidoo kale eh, aan lagu tashin karin eh, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee stephen closo misoko asaga gooni calaamad ay saaran tahay oo asaga intaas dhan had asaga keliya calaamad ka saaran Laakiin- gobolka bartamaha ayna ka soo jeedaan ba- badankooda badanka bartamay kasoo jeedaan hadda kk haddii intaas waxaa leeyahay afar ka mid ah sida afayeenka baarlamaanka wuxuu asaga iska dhigaa leeyahay qof gooni u socdo laakiin maanta waxaa la miiska ay u saareen sida wargeyska saturday standard uu qorayo waana dadka markaas madaxweynaha uu ku tashanayo uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen in laga dhigto ayaa ka mid ah ayaa macquul ah Ha- waxaa kamid kimani kishun waa kamid ah iyo asagana eh, eh, gida- waa, eh, Rigathi Gachagua.
Rigathi- rigaada kamid ah rigaada gashagwa ayaa asagana kamid ah dadka la doonayo inuu madaxweyne u ka dhigto waxaa kamid ah mada- maada karwa ayaa kamid ah laakiin laakiin KK mada kale Kwanza- waxaa leeyahay labadooda udhexeysa labada udhexeysa raila odinga laakiin iyo waxay udhexeysaa KK Kwan- waa KK ama KK kuwa loo yaqaanada waa kwanza Kenya Alliance hadda waxay leeyihiin waa hadda waa meesha bis laga fiirinayo meesha u dusi doona ama cirbadooda ay ka dusi karto cirbadooda meeshay ka dusi kartaa la fiirinayo hadda waa midda hadda lagu leeyahay istiraatiijiga cusub ayuu rabaa hadda inuu dib u fariisto uu fikiro uu soo saaro inta la gaarin bartamaha bisha labaad ee febraayo ogsoonow shan iyo hal tobankeeda.
yuusufow Mhm.
raila odinga istaraatiijiyisan waxaa qayb ka noqon doontaa sidoo kale maalmaha soo socda isagu madaxweyne ku-xigeenka ayaa isagii madaxweynahan rahde waxay socdaal ku mari Istiraatiijisku- doonaan taas kuma jirto dabcan Isxaq.
kuma jirto Een, istaraatiiji hadda laga hadlayo Waxaa Kuma qeybka jirto.
ah- taas waa ololaha gu- ay ku jirta ee waxaa isla mari qayb- karaan meelaha dabcan waxaa qaybka istaraatiiji lagu sheegayo madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu miisaan weyn ku leeyahay saa ognahay gobolka bartamaha dalka siyaasiyiintan hadda aan sheegnay keekeena halkaasay kasoo jeedaan Mhm.
marka waa fursad uu isagu madaxweynaha u adeegsan karo in siyaasiyiintaasi uu ku soo qanciyo taageerida raila odinga maadaama aan ognahay iminka ragga ugu dhadhow madaxweynaha waxaa ka mid ah waxaa ku mid ah hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka dalka amos kimunya raggaasi ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaanka nyeri raggaasi ugu dhadhow madaxweynaha iminka waxaan ognahay inay gacanta koowaad u yihiin raila odinga gobolka bartamaha geeyaan maalin walba u ololayaan kambeynkiis ku jira marka way fursad aad iyo aad u fudud ay u tahay in madaxweynaha uu u adeegsado in n- siyaasiyiintan k k ee halkaasi kasoo jeeda gobolka bartamaha uu ku qanciyo inay taageeraan raila odinga taasina fursad ay u noqoto waa tahay Eh, mascab dhegeystayaasha iminka qaadka telefoonada siina laakiin intaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siin bar dhanka baraha bulshada eh, saacadda ayaa socota oo dhegeystayaashu waxay doonayaan sidoo kale inay ka qayb qaataan barnaamijka dhegeystayaashu waan siin doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaba dhanka baraha bulshada haddii aan ku horumaro dhegeystayaal dhanka facebook ah waxaa markaasi eh, saddexdii maalmood ama afartii maalmood u dambeysay la hadalhay muscabow eh, xaddii aan filayaa in markaasi baraha bulshada la soo geliyo eh, nin islaantiisa qaraacayo oo u odilayo kadibna cunigii yaraa dhulka jiifay asagana intuu qaado derbiga la dhacayo waa tii markaasi dad fada- eh, dad aad u tiro badan fajac ku noqotay laakiin dadka qaar ay leeyihiin waa countiga muranga maxaa ka jira waa cid og la- laakiin warbaahinta ayaa aad loogu hadalhayo sidoo kalena baraha bulshada aad u qabsatay waa nin eh, xaaskiisa qaraacayo oo dilayo kadibna ay isku dhegdhegayaan kadib wuxuu arkaa cunigii yaraa oo dhulka jiifo intuu qaado gacanta uu, eh, intuu qaado iyo haddana uu Cirka u tuuraya.
yacni wuu derbigu ku dhufanayaa cunuga cabaadkiisa qaylidiisa waa cunug yar oo markaas aad u yar oo waxaa lagu tilmaamaa eh, inuu yahay ilaa iyo eh, sideed bilood inuu jiraan filaya cunug yar oo dhulka jiifo ayuu qaadaya kadibna qeybta derbiga ayuu la aadaya oo la dhacaya cunugaas waa midda markaasi fajac far badan ku noqotay oo leeyahay dabcan ninkaasi waalidnimada waxba kama aqaano oo sidoo kale ixtiraamka dumarka loo qa- eh, loo hayo waxba kama fahamsano laakiin yusufow warbixintaasi Aha.
waa laga dawmaaday Aad iyo aad.
waxaasi waxaa la yidhaahday Aha.
waxaa la waa waa waa filin Aha.
waxa wuxuu ahaa riwaayad Aha.
tanzania dalka tanzania Aad iyo aad.
ayay ka dhacday Aha.
laakiin waxaa sida aadka loo hadalahay waxay noqotay Aha.
warbaahinada kenya Aha.
waxay qoreen ayaa leeyahay Aha.
ninkaasi waa la soo qabtay Aha.
soddon sano ayuu jiray Aha.
waxyaala meeshan ay ka kaceen warbaahinada Laak- kenya laakiin waxaa leeyahay ninka muraanka uu kasoo jeeday wa- warbixintii ugu dambeysay xalay warbaahinaday qorayeen waxay leeyihin waxaasi filan ayaa lagu jilayay tanzania dalka tanzania ee ka dhacday warbixinada warbaahinada kenya ayaa dib loogu yimaada marka waxaa leeyahay iyaga ayaa propaganda ama been abuurtani baafiyeen oo arrintani wax aan jirin xitaa waxay dhaheen ninka waa la qabtay booliista ayaa hayaan haddana da'diis ay sheegeen soddon iyo wax buu jiraa ay dhaheen soddon iyo toddoba sano marka dabcan eh, qodobkaasi waa qodob aad loo hadalhayay laakiin ugu dambeyn waxaa la ogaaday in arrintaasi ahayd filin in filin lagu jilayay oo ayna ka dhacday dalka tanzania oo waxaasina oo uu iska ahaa wax jilin ah waa tahay cunugaasina uu heen cunug nool Mhm. waa tahay een, mustacbo dhanka iyo Eh, twitterka mhm.
waxyaabaha sida aad kaloo hadalhay maanta waxaa ka mid ah in maanta bungoma sidoo kale earthquake in bungoma leh dhulgariir ka dhici doona bungoma dabcan eh, dhulgariir maalmahan dambe markii la sheegay yusufo micnaheedu waad garanaysaa malaya Eh, siyaasadda beriaan isku bedeshay aha dhulgariir markii luu leeyahay haddana hal nin ayaa isha gaar loogu eega waa mudavadi Mhm.
maanta waxaa leeyahay ruto mudavadi weliba moses wetangula ismaamulka bungoma ayay tegi doonaan halkaasi soo baxyo iyo olole ka samayn doonaan dhul gariir ayaana la rajeynaya ama laga filayaa leeyahay mar kale in halkaasi ay ka dhacaan sidoo kale een, siyaasadda maadaama siyaasadda aanu ka hadlayno een, sidoo kale moses wetangula aan rahdee moses kuria wuxuu leeyahay mother karua ayaa ku habboon in markaasi loo xusho madaxweyne ku-xigeen cid allaala cidda doonayso inay xilka madaxweynenimo u tartanto oo gobolka bartamaha dalka wax ka soo xulato Mhm.
haweenaydan lagu magacaabo mother karua ayaa mudan in madaxweyne ku-xigeen laga dhigto ayuu leeyahay iminka moses kuria shalay eh, maalmo ka horna waxaan ognahay in moses kuria uu wararbixin uu soo saaray ku sheegay ama ugu baaqay reela odinga inuu iska fariisto oo uu howlgab noqdo uhuru kenyatta ay cid isla aadaan marka uu asagana howlgabka noqonayo oo shaqadii ka fadhiisanayo dabcan waa waxyaabaha dhankaasi iyo baraha bulshada lagu hadlaya maanta twitterka dhanka iyo siyaasadda ayaa si aada loogu hadalhayaa dabcan waa siyaasadda siyaasadda oo maalmaha soo socdana aanu ognahay in arrimahaasi ay cirkus kusii shareeri doonaan siyaasadda ay kor amaba markaasi heerkulka uu sii kullaan doono ayaanu ognahay dhegeystayaal waa dhanka iyo twitterka waxyaabaha sida aadka maanta ay kenyaanka ugu hadalhayaan ama iskula wadaagayaan Eh, sidoo kale waxaa sida aadka loo hadalhaya waa dhankaasi iyo isna francis atwoli francis atwoli dabcan maanta haddii lagu hadalhayin twitterka waa berri in lagu hadalhayo berri haddii lagu hadalhayin waa maalinta xigta in lagu hadalhayo waxaana uu leeyahay anigu ayaa shafka u garaacanaya codadka halkaasi iyo gobolka galbeedka dalka laga heli doono waxaana u keeni doona ayuu leeyahay raila odinga oo halkaasi aniga ayaa ka ah kingpin aniga ayaa deeq ka ah ayuu leeyahay shafka ayuu garaacanaya ninkaas waa garanaysaa yusufow waxaa laga hayaa hadallo fara badan kenyaanka iyo mims fara badan mims ee waxyaalaha laga hadaajiyay ayuu ku jiraa ninkaasi waa nin aad iyo aad faani ah oo dadka ka qoosashiiya hagaag dhegeyste waa xeeladda cusub ee la filayo in raila odinga uu maalmaha soo socda la soo baxo isagoo sheegay in markaasi uu doonayo in istaraatiijiyad cusub uu la imaan doono taasi oo isaguna uu ku bedeli doono saaxadda siyaasadeed una sahli doonto inuu ku hanto waa codadka ugu badan ee doorashada soo socoto eber toddobo eber laba saddex shan mustacbo eber eber intaana sagaal eber.
dhegeystayaasha fursada sinifaanka ee sheekada saaka idaacadda star f m codka gobolka qoybari Een, bal iminkan aan soo qabta dhegeystayaal fahanka haddaba waxaa jiray laba qof oo waa nin iyo xaaskiisa ah laba qof oo isqabeen ayaa ahayd ama ay ahayeen Ee, kadib een, cabaar ayay wada joogeen muscab haddii wada joogeen waxaa laga- ee, waxay wada joogeen adag in qiyaas ah ayay wada joogeen labada qof kadib waxba isku- iskumay dhalin maalmaha maalmaha ka mid ah ayaa israaceen dhakhtarkii u tegay dhakhtarku wuxuu dhahay dhakhtarow hee Een, ee, dhidid fara badan waa iga baxaa dhidid waa dhidid ogow fara badan waa iga baxaa muscab sheeka fahmaysaa Mhm.
dhakhtarkii ayuu ninkii u tegey wuxuu ku dhihi dhakhtar dhidid fara badan baa iga baxaa
haye dadaalkiina weli ma gaarin dadaalkiina Mhm.
weli ma gaarin dabcan ninkii waa laba nin laba qof ay ahaayeen waa gabar iyo ah ninkeeda nin iyo eh, waa dabcan laba qof isqabeen laakiin caruur iskumay dhalin ayagoo saa u wada joogo ayaa maalin u baxay waqti dheer ay isqabeen markaa dhakhtarkii buu aaday dhakhtarkii buu ku tagay wuxuu dhahay eh, dhakhtar maanta xaaje ayaa soo gashay ca- caafimaad baan u madhaye maxay tahay sheekadu dhakhtarku usoo kale wuxuu ku dhahay dhakhtar hee dhakhtarow dhidid fara badan oo iga baxaa dhidid Mhm.
fara badan oo iga baxaa
Ha qoslaysa, Yusuf. Waxaa soo wadaa hadalka loo dhammeeyay.
dhegeystayaashu meel qaldan bay ila aadi rabaan arkayaa haye adiga ayaaba sii ogsamaan meesha lagula aaday Ah.
Haye.
marka wuxuu dhahay dhakhtarow dhiid fara badan oo iga baxaa guushina weli ma gaarin mhm, guushina Mhm.
weli ma gaarin haya marka dhakhtarkii wuu fahmay marka dhakhtarkii Mhm.
wuu fahmay ha markaasuu dhe islaanta meeqaa sanaa wada joogteen dhakhtarka ha sheekada bilaab he Haye.
dhakhtarka maquul meeqaa sanaa wada joogteen mhm.
markaasuu dhe gabadh waxaan joognaa ilaa iyo koob iyo toban sana
waa garta dhakhtarkaa dhe dhididka waa khasaaraysa Mhm.
dhididkii waa khasaaraysa haya haya sheekada intaas wax yaroo kooban waa keliya laba qof aa wada joogeen nin iyo naag ah way isku dhali waayeen kadib ninkii baa maalin wuxuu aadaa dhakhtarki dhakhtarka markuu u tegay wuxuu dhahay dhakhtarow markii la f- la weydiiy wuxuu dhahay dhakhtar dhidid maxaa maxaa kuu daran baa la horta markaasuu dhahay dhidid faran baa dhi- dhidid fara badan baa iga baxaa guushina weli ma gaarin guushina weli ma gaarin warqadan haa wuu fahma dhakhtarka markaa markaasuu dhahay imisaa sanaa wada joogteen markaasuu koob iyo toban sana markaasuu dhididka waad ku khasaartay waad ku ciyaartuu dhahay waad waad khasaarisanaya khasaaraysay haye ciddi fahantaa fahmi karta
kolley gantaalada soo socdaan waa arkaa
Ciddi- ciddi fahmi- ciddi fahamtay oo keliya fahmi kartaa markaas Laa- sirta meesha ay ku qorantahay noo sheeg laak- isku hal- laak- dulucda sheekada maya, maya, Mm, maya.
wadda inoo fur Maya.
haddii kale anaga Eh, wadad dabcan dad badan baa igu qabsadeen wadada inoo fur haddii kale hal wadaa noo fur maanta waan ogahay maya eh, qofka aniga horaan baan sheegay qofka maskaxdiisa oo keliya iyo fahankiisa ku xiran tahay musacab markii lagu leeyahay sheekada markay socoto qofka fahankiisa oo keliya ku xiran tahay asaga siduu u fahmay Mhm.
qofku waxaa la rabaa inuu guud si guud uu- wuxuu u fahmay halka ujeedo iyo ajenda iyo qorshaha maxay tahay hadalkaasi ninka uu dhakhtarka ula tegay asagana sidaas loogu falceliyey dhegeysa u waraqadka haddaasiis
halo star f m
Hello.
waa kusoo dhaweynaa saaxib
waan ku dhawaayay magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo hayso
abdifatax gaarisa haye cabdifataax sheekada ma dhegeysatay
waa wala socda haye haye bal maxaa ka faxantay saaxib
marka hore arkay inuu ka qayb qaadan rabin siduu dhidhahay ka gudub halo star f m asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaal magacay waa aadan isaqo kaasoo waayo dhankay balanbalaka countiga Wa- aan kaashi kuna baan kasoo waayay naga waa garta waan kusoo dhaweynaynaa aadan oo barnaamijka u gudagal fahamka maxaa kaaga baxay sheekada yuusuf fakad uu inoo soo bandhigay
low sheekadaas waa sheeko sirbeeb horta runti haye
siyaasa inay ku salaysan taana ayaan arkaya haye siyaasaddu maxay tahay ay ku salaysan tahay
siyaasadda
iska gaabi raadiyaha fadlan iska raadiyaha iska gaabi marka hore waan ka durqa waan ka durqee ha waqtigan unaya boobsi carabka
marka siyaasa anaga maartay inay ku salaysan tahay ma- hadda ma sii macnayn karin
haye kow iyo toban sana kow iyo toban sana wada joognay wuxuu yidhi dhiig fara badan ba imaaso haa
waa sida duqur qayla oo kale oo ku rafaayo siyaasadda maarta
aada waa mahadsan tahay ilaa odinga ilaa afar dhegeysta.
labaatan sano u tartamay xilka madaxweynenimo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmaa
waan ku salaamaya waanu kaa qaadnay
ninka balac ka hadlaya hadalkiisa aan qabaa in la tiigo un sidaas waa sida duqa rayla waqti badan unbuu la xarbinayo dhiid ka baxayo oo alxamdulilahi wax fur baalidii uu doonayana uu lacaa magacaaga maad inoo sheegin
xasan cali baa la yidhaahdaa lagdheera muddo gashan ka qawayaxya waa garta marka waxaad leedahay waa siyaasadda qadku ka baxay Hello, salaamu calaykum yuusuf baked
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamay yuusuf baked ducaale ducaale mombasa soo dhowo ducaale
sheekadana waa in madaxa la tilgaamo maxaa waaye ninkan ciidkii badan ka baxayo oo dakht- dhakhtarka weli umaatayn laleeyahy
Ah, rayla inuu yahay umalayn lahaa adiga raila taageersaneed
haa haye
markaa dee ninkaa wakti badan buu soo daalo oo ciid baa ka baxay guushiina weli muu gaarin mog haye
laakiin tii ugu dambaysa waa tan waa guushiisa ugu dambe ha sax Mar- marka xagga siyaasadda markaan usoo noqono ma taasoo u dambeynaa masacabo dhegeystayaasha u sheegay siyaasi kuma saabsan baashan Mhm.
maxay ku saabsan tahay arrimaha qoyska may qoysna kuma saabsano halo halo hallo
waa waa sulaymaan bay abomaan Hal- dalkan ka itaan arifa ayaan kaala soo xiriiraya aad baan kuu soo dhaweynaynaa sulaymaan
waan dhow iyo saaxiib beel horta waa inuu salaamay labadiinaba waanu kaa qaadnay
haddii aan qodob hor u galo Mhm.
nin yahow ani siyaasaddii waxaasna lama aadayiye haa
kor baan ka soo qabanay guud haddii waan isku soo arrinta waan isku soo koobi haye haye qof walbo haddii uu waxa ma aragtay wixii ma aragtay haddii aad samar iyo dulqaad aad yeelato Mhm.
wixii asaga aad ka haminaysa ee fikrad maaragtay qalbiga aad ku haysatay inaan ka aad ka meel gaari Mhm.
yaa iga soo baxda maaragtay oo maaragtay samarka iyo dulqaadku aad u wanaagsan yahay waa garta
aa wax ruux walba oo wax ka fikira meesha eeda ka fikiraysa inaad gaari bay yaa iga soo magacaagii xasuusi
Eh, sulaymaan ayaa la yidhaha Bowman.
sulaymaan sax ninkaasaa wada furay wada yar buu furay laakiin wadada dhan muu furin meel yar oo keliya hal erey oo keliyaba ayuu wadada ka furay hal erey oo keliya Mhm.
ayuu furay laakiin dhegeystayaasha kalean siina waqtigina wuu nahayaa
halo isbagad Eh, mucaala- eh, eh, ducaale mombasa waa ducaale cadow soo maahan haa ducaala bambaasa waaye aye soo dhow
haa ninka dhiidka ka baxay guushina weli aan gaarin oo takhtarka Eh, guushaasi weli maa gaarin layihi eh,
waa ninka rayla saani hadda fahankay haye fahankaada sax
haa ha
marka marka xagga siyaasadda loo noqon soo maha waa kuwaan sua ducaale waa qeybaha dambaha ka qayb qaadantaas hadda waa fahankaan ku jirnaa hal dhegeysta qadka telefoonka siinaynaa muscabow kadibna waan soo afmeeraynaa walaal soo dhowo magacaaga
walaal waagan isaaqo balaanbala soo laabtay ku nooy Mhm.
yow yuusuf bakar dahle xoraale intaa nala sii geysa ay haddana nooga tagtaa noo jecloon kuleeya meesha wadan barnaamij markaa soo gudaxo bisha bisha kala bilaabanaysa in la jiilciyo waa tahay star f m hallow waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga gabadhaasi telefoona nicle wataa maleyaa codkeeda aad buu u fog yahay Necla- neclaha ugu wanaagsan dhanka codka Tootila.
markii la dhaho waa dib cod ma garanaa codka adiga waa kusoo barbaartiisa weligeen telefon ma arkin ba halo star f m halo Ah, asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cabdi aadan oo libaxliw ka soo hadlaya district balanbala haye
waxaan kuu sheegayaa Mm, ii sheeg
wicaarka alla kuu qoran baa laheli haye
wix alla aan kuu qoran lama helayo haye
Eh, ninkan hadda hadduu intaa uu uu ku daalayo de- dhiig baalcidla ku daalayo aha
maanta kii maanta ma- ma- maanta kii helayo wey haye dabcan maanta sheekada lama socotid ayaan filayaa saaxib waan la so- waan la socdaa waan la socdaa waa biyaha moogta ninka waxaa la yidhi eh, biyaha biyihii bo- yaa ka dhama dhiigka ka dhamaadeen haa
biyihii ka dhamaadeen maxaa keenay rayla baa lagu wadaa baa la yidhi haye yaa yiri
Ana- ayaga rayla uwayaa yay dhaheen mogi weri eh, dadka la warsan ayuu yuu leeyahay haye haye
marka waxaan kuu sheegayaa aha
in intuu dhaco oo dhaco oo dhaco soo mar muu helo haa midka maanta helayo wey haddii marka wuu helayaa baa leedahay aa maya wuu helayo wuu helayaa aada mahadsan tahay fahamka ayaanu ku guda jirnaa saaxiibkaasi muu fahminaya moodaa yuusufow aha een, ma dhabba ma dhabba waxaan maqlaa asbuuca soo socda ka bilaabato Ah, waan jilcinaynaa bahasha basha waa jibc- eh, aan soo socoto asbuuca soo socda waa bisha laakiin bisha dhege- xigta.
laakiin dhegeystayaasha ku xiran tahay Haye.
in aan jiilciyo iyo in aan s- jawaabteeda aan sheego Laakiin- Dhegeystayaasha.
laakiin een, hadda ka hora een, nin abwaan ah Eh, weliba laba abwaan mid waa abwaan barqadle horta Mhm.
abwaan barqadle hadda ka hore wuxuu i dhahay waxaa u lama waagu idaacadda uu ku cusubnaa uu soo gelay wuxuu i dhahay weligaa qof haddii xir yacni s- halxiraale aada weydiiso ilaa waqti kasoo- kasoo wareegto ha weliga ha u jawaabin waa garta Isla- sababta sababta maxay tahay isla qofka waxaa la rabaa in maskaxdiisa asaga ay qaado oo culeyska ay qaado ilaa ilaa uu kaga soo xarbiyo uu uu jawaabteeda saxda uu ku helo Mhm.
iyo qofkii dadaal badan uu sii muujiyo uu s- uu sameeyo haye Een, isla abwaan kale asagana oo nin da ah asagana wuxuu dhahay markii qofkii aad wax weydiiso waa inaad marka hore aad u qosashaa yacni markuu aragto inuu jawaab waayo Mhm.
yacni qofkii aad u qosasho wuu ka xumaan qosolkaada ka xumaan wuxuu isku day inuu ka jawaabo dadaal badan buu jaan wuxuu ku dhihi isii maanta beri beri dambe isii anaa kutusta inaan kaa soo jawaabayo dadaal badan buu soo dadaalka iyo juhdiga uu ku sameynaya asagana maskaxiisa usii ballaaran qofka Mhm.
marka halxiraala waa qofka maskaxiisa in lagu tuujiyo horta musacbow ma aha wax qof aan iskaga dhex tuurayno Ee, qofka haddaan u sheego maanta u sheego qofkii ka- waxaa laga yaabaa inuu maskaxiisa u tuujiyo uu dhaho yuusuf waa ii sheegi jawaabtii sax maxaa kuu qasbaya Adiga- inaad- adiga- inaad- inaad jawaabto asbuuca ama bisha dabcan xigta hadda oo kale jawaabta maaha inaan sheego laakiin inaan u jilciyo yaan ku qasbanahay isbuuca soo socdo ee bisha labaad inaan u ku- inaan u jilciyo yaan ku qasbanahay Waa ilaan ayaga qaar iga socosan inay- inay- inaan jilciyo wada lee furaysa inaan wada le u furo wadada aan furana wada saa usii weyn ma aha haye Mhm. laakiin taas waa hadda oo kale intaad joogtay ama aad dhegeysanaysay Aha.
nafsadaada waxbaa kaaga baxay aniga qudhayda waxa waan ka faa'iiday dabcan marka laakiin Shit.
jo- laakiin markaa jawaabaha kuu sheega maxaa- waa qosi ma qosishid waa qoslaa in kastoo yuusuf waxaan umaleeyaa laba jawaab unbuu ii sheegay laakiin aniga dhegeystayaasha hal meelaan taagannahay horta laakiin labada jawaab aan ku sheegay ka waran labada jawaab dabcan aad iyo aad bay u fiicnaayeen haye sheekooyinka kuwina ilaa haddana igu soo hadal qaadaa sheekooyinkana Iyo horta sheekooyin waa sheeko sarbeeb isu Aad iyo aad.
labadiiba markaa ii sheegtee Mhm.
aniga dhankaa u malaynayay Aha.
oo dhegeystayaal badanna ila qabeen dhankaasi u malaynaya ma ogi Aha.
markaan waqooyi fiirinayay Aha.
koonfur ayaa geystay jawaabta halkaas ayaan ka helay Taas ay- Marka- marka dhegeystayaashu waxay sheegayaan Aha.
iyo su-aasha la isweydiinayo way kala fogta waa iskuma dhowa xitaa iskuma dhow soo maha Mhm.
marka daas waa labada maal oo dabcan waa maqnaa waa kii aan kuu sheegay jawaabta waxaan ku dhaha waa sidaas iyo sidaas Mhm.
jawaabtaasna waa sida saas adiga maxaan ku dha isku day intaan jawaabta ku sheexan isku day dabcan waxaa ila aada meesha dhegeystayaasha ila aada lahaayeen Hadba- hadba- hadba marka qof ani wax ii weydiiyo Mhm.
ama su-aal uu ii weydiiyo ama uu ii weydiiyo Mhm.
su-aashu ii weydiinaya horta ma fiiriyey Waa gartay.
laakiin waxaan fiiriyaa Mhm.
backgroundkeeda si wanaagsan yuusuf cir- Mm.
cirrada timaha bilaashu may caddaaneen aada iyo aad waa nin oday ah Eh.
waa nin abwaaninta la soo fadhiistay nin duqeyda la soo fadhiistay cirada oo laakiin cirada eh, ma aha da inay waa car- waxaan igu tala cira caanuud waay hayo may yuusufow waxba maaha suuqna kaa xir maaya laakiin
cirada weyneed ma aha tan cinro waa cinro tan cira caanuud waxaa la waay.
sheegayo cinro marka luu leeyahay yuusuf cinro marka luu leeyahay Aad iyo daa aad.
unbaa ka kenta adiga laakiin caadi waay micnaha waa nin aad iyo aad usoo fikiraya tahay kula jeedaa
waa tahay mascaw waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waxaana soo dhegeysteen warkii tobankii baraqnimo faaduma laki iyo sidoo kale mawliid maxamed shure warkii caalamkeena la socodsiinaya dhegeystayaal dib usoo noqona barnaamijka gabagabadiisan soo gaarnay waxaana intaas barnaamijka uu ku jiray dood fara badan aad maqlaysay muscab yuusuf u dhexeeyey iyo sidoo kale dhanka baraha bulshada waxyaalaha markaasi ka taagan dhanka twitterka iyo sidoo kale dhanka facebook iyo fahanka sheekada dhegeystayaashaan ugu talagalno jimco ilaa iyo waa isniin ilaa iyo jimco si markaasi fahankooda aan u eegno qof waliba fahankii halkuu ka joogo inkastoo saaka dhegeyste dhanka tanarifa kasoo jeedo uu markaas isku day ama waddo yar uu furay laakiin uusan ballaareen laakiin halkii la rabay hal erey oo keliya uu ku dhawaaqay mahadsanid baan leeyahay saaxiibkaasi Eh, dhegeystayaal ballaan dib ugu soo noqona barnaamijka iyadoo saaka diiradda ku saarana kaga hadlayna qaabka istiraatiijiyadeed iminkana uu dib ugu laabanayo ama sidoo kale dib uu igisuu ku danayo inuu ku sameeyo kadib asxaabtii ururkii ama sbaysigii ama s- eh, xisbiga oka one kenyan alliance kadib markii laba shaqsi oo ay ka baxeen sida eh, musilia mudavadi iyo sidoo kale moses otongula ku nabireen dhanka ama doonayaan inay la shaqeeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qor iminkan qaab fargudiga farsamada iyo weliba xisbigiisa o d m ayaa markaas iminkan doonayaan in qaab kale istaraatiijiga siyaasadiisa ay kaga ciyaari karaan inay markaas iminkan ay soo saartaan dhegeystayaal waxaana madaxweynaha xisbiga o d m raila odinga beri uu kor tegi doono kulan is- oo la siyaasadeed uu ku qaban doono countiga muranga halkaasi oo ay kusoo dhaweyn doonaan peter kennet dhegeystayaal iyo weliba asxaabta dhiga siyaasadda qaar ka mid ah bartamaha dalka oo markaasi sida muraade iyo asxaab markaasi taabacsan taageersan xisbiga iyo weliba ololaha madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m iyagoo markaasi adeegsanaya hanshake dhegeystayaal haddaba qaabka istiraatiijiyada ee siyaasadda uu doonaya in markaasi uu la soo baxo ma tahay mid markaasi difaaci karto eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oona sidoo kale boos celis ma samaysan doonaa oo waa sidee hanaanka qaabka istiraatiijiyadeed uu doonaya iminkan inuu kaga firfircoonaado oo markaas uu saadaalinayo halka laga soo galay oo iminkan uu ku soo baraarugay madax xisbiga o d m raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal garowna dhegeystayaasha aan barnaamijka waan soo gabagabeyn doonaa laakiin qadadka telefoonada iminkan fikiradooda way u furan tahay qof waliba fikirkiisa aragtidiisa waa muhiim oo ku salaysan qodobka dooda saaka miska saaran dhegeysta waraqadka telefoonka Soo- soo dhow.
halo star f m ka gudub halo star f m
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
waxaan ku salaamaa wasiirada cabdiraxmaan faasa waxay gaaraysa waxaan ku soo dhaweynaynaa salaad barnaamijka ugu gudagal fikirkaaga
waan ku dhowahay haddaan guda galo mhm
Eh, hogaamiyaha odm oo hadeertan yani waan u fadhiisanaya waan u fikiraya uu dhahayo mhm
waxaan umalaynaha inuu nin uu wareera oo markaa ka bacdi waxaa waaye uu tartiib uu shaqada dhan iskaga fadhiisan doono maaragtay ololahan waxaana inuu yahaan umalayn mhm
maxaa yeele mogta waxaa la yidhi mhm
hadda ka hora waxaa dhacdaa la yidhi maaragtay ninba ee dadku ay iska habaarayaan mogta mhm
qof walba wuu iska habaari waa dhib badan umalayna marka waxay dhihi marka maalin baa la weydiiye oo duqda baa la weydiiye war hebel ma aragtay ayaa la yidhi mogta mhm
ma arkin bay tiri balaayaha ku dhacda ma arkin bay tiri mogtana mhm
oo muxuu ku yeelaa layidhi waxba ma yeelina dadka dhan baaba iska habaaraya tiri marka ninkan waa nin hadda waxaa waye kulli dadka ay iska yara fahmeen maadaama ay yani dadkii hore oo la shaqaynayaba maaragtay ay iskaaga kala guurihayaan nin kaleo hadda kusoo biirayo oo hadda aan u malaynayo inuu adhig kusoo xisbigiisu kusoo biirayo ma jirto waa garta marka maxaa leedahay marka waxaa is leedahay n waa wax uu maaragtay aan markaa socon doonin in uu markaasi la yimaado xeelad cusub
maxaalad cusub oo la imaanayo maba jirto maxaa yeelay horta markii horena waa madaxweynaha awelba ayaa waday oo dan baa laga lahaa dantiina hadeeba socon weysay kulley sanatankiisa waxaan malaynaya inaan laga cajisi doono oo macnas wax kusoo biirayan ay jirin oo lagasii kala guurayo wax kusii martaqaana in horta wax sii wadadi doono inaysan jirin baan u malaynaa aad ba mahadsan tahay saaxiib waxaa kaloo jirta eh, ninkan wuxuu ololaha ku gelahayaa wax jira maba waa ninkee
Eh, rayla haya
oo dadka ka dhaadhicina horta kenyaanka oo dhan inuu lacag badan siin doono mhm
waa waxaan socon doonin oo hortiisa la waayay haya
midda labaadna wuxuu leeyahay dadkaan midaynaya mhm
dadkan shalay horta waa ninkii maaragtay asagana tankiisa fidnadaba mataqaan ay ka socoto wax isku dirayo oo balaayadaba mataqaan asiga xaggiisa ay ka imanaysa mhm
waxaa kaloo jirta mhm
ninkaa inuu qoolba mataqaana oo lagu raaca waysan la fahmaynin waa garta waxaa dhacday hadda ka hor ma ogtahay in asiga dartiis doorashada loo soo celiyo soo ma garanaysa
dabcan maxkamadda ayaa soo celisay maxkamaddii baa soo celisay oo dad baa u dhintay ma ogtahay mhm
haddana wuxuu yidhi maaragtay aniga doorashadaba kuma jiro banaankuba ka istaagay mhm
haddana waxaa waye dad waxaa jira maaragtay oo sig saaxiibadiis oo xisbiyadan hadda mataqaana qaarkood ka kala baxayaan aa
meel uu uga tagay lama oga mhm
tartiiban buu ka siibtay mhm
nin baa jiray maarata haddana mataqaana isaga mataqaana uu dhahay idhaari anaa madaxweynaha oo dhaariyey mhm
ninkii asagan ahaana waxaa waye hataa dartiisa waddanka dhan looga tarxiray mhm
meel uu kuogyahana ma jirto haddana waa dad uu leeyahay ninkaas xitaa waa nin baroko ah wuxuu yaaba male mhm
marka nin meel loo raacayo labo mhm
maba aha marka waxaan malaynaya inuu kulle isu fikiro uu meel iska fadhiisan doono baan malaynaya waa garta aad ba mahadsan tahay waxaan ku salaamay waa kaa qaaday saaxiibkaas wuu mahadsan yahay xigaha hallo star f m oo kusoo dhaweynana magacaaga inoo sheegay halkaad inoo soo wacayso
waa ducaala mombasa fikirkaaga ducaale
horta maxaa waaye soomaali maahan mhm
rigo shabaka istisqaa lagu qalaa haya
ninkan dadka ninka addid aad dhulgariil baa dhici dhaacay ma dhafadi haa
maalinkii uu dhulgariil baa dhici jiray walbaaba korka ku biyaasa lacagtiisa haya
koonti meesha hadda asir ka soo jeedo mhm kuurihii rayla uu ka helay saddex jeer baa rayla waa kaga badnaa kuuraha uu ka helay or uu asir keliya madaxweyne taagnaa haya
rayla waa ka badnaa waa garta
labada jeer oo kalena rayla waa ka badnaa haya
marka kuurihii horaan sanadkii hore uu ka helay ku ka badan mhm yuu ka helay had mhm
midda cidda meesha laheedna maxay dhaheen ilaa ay kutuu ilaa cagada la dooyada ayaa ku jirtay siyaasad haya nin maanta cidda haddaa qoranay ka soo jeeda tanaa nin siyaasada hogaamin karo mhm ma tiid haya
marka rayla saddex meel baa asagaa bedroom u ah mhm
waa meesha wadan galbeedka nyaasa la dhaho
mhm kambani iyo bambasa iyo iyo xeebta camal
haa haya
saddexda waa waa bedroom miis haya waxaa la isku soo raaca waa central haya
central raylada hadda uga xoog badan haya waxaa soo raaca waa tarakanidi iyo iyo eegu iyo meru mhm
badaska ugu jirtaan haya
marka siyaasada waa nin wax meel dheer ka fikro oo wax soo fiiriyo iyo wax marka iyado lagu soo diraago mhm waa sarate dhawaan ku yidhi cadowgaa kaafiga kusoo dhamcayay weyna dheeraado in lasa xoraa weydo mhm
markuu dhaxda kaa gala oo maxaa ku masaraa weydo ku dhiraysa haya
marka labada nin midda hadda kaloon doora muxuu noqday gawr qurax badan oo shanay isla isla shifaasaneed oo mareen badan mhm nin kastoo isjiidashaa lagu waa si waa samaad haa bogoska lagu soo gashana haya
hadalka hore oo taamish hore uu yidhi wax mid ah iyada waa mid siyaasada iyo siyaasada wax ka dhar wax haa
ruto eh mhm midkan hadda walbaaro waxaa raba aaday maqasada leeya hadal waa se horaa dhahaaji ku berigi dowladoodaa jirka la haya muxuu ahaa hadalka
هذا الحوار مركي دولة جدا بشي مكان ده إيش فقط تصير هاي لا تقع يفتح من الدفدي mhm, كان وزير جرجر على يدي mhm.
غير أنا أقول لك الصورة أوكي ها
لكن أقول استاهل شيء ده المسلمين أقول لك الصورة أوكي mhm. qadka ka goay waan ka xumahay ee saaxiibkaasi mombasa ayuu naga soo wacay higaha halaa soo dhow walaal
oo dhowna magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacday isra isra raamo haye yusra barnaamijka u gudagal
haa haddaan u jeeda Mhm.
dowladda xad ka saarteen aan umalayaa maanta doorashada waa qorshaha iyo istaraatiijiyadda xeelada cusub ee raila odinga uu la soo baxayo
haa ilaa horta een, anaga soomaali haddaan nahay een, hadda bumbuulin bumbuulin madaxweynena ma hayso waayo waxyaalihii balantana looga galo oo dhanaana la oofin waayey ma garan mhm,
kan haya dhowr jeer uu soo galay oofintii een, soomaalida uu u qaabay ballantii muusan oofinin ma garan waa garta
iminkana waxaa weeyaan kii een, ritiga hore waxaa la yidhi kan dambe saanqaadkiisu leeyahy ma garan mhm,
iyo hore meeshuu maray unbuu marayaa soo maha straatiijiyadiisa haddaan ka fafaaleyno oon xayisiina waxba nooma taleysee mhm,
wuxuu la soo baxa iyo agrimentiga marka u horeysa in noola gala markaa kabacdi aan ka faaleyn karnaa annaga horta balamaheeni noola oofiyo waa garta
marka ee dee madaxweyne taagan hadda iminka een saylo horta een wax badan uu kufay uu kufay inuu kacana waa laga yaabaa doorkan ma garat haye
qofka hadduu mar kufo mar kala kufo mar buu istaagi karaa moogtahay waa tookadiisa ugu dambeysay dabcan haddii uu sii kufo qabriga ayuu sii geliyaa
haa adduunka ka waaba waaba naftaaba ka bixi moogta diin ma heesta xajisee waa garta yacni waa waa waa duquwa markan oo sanadihii ugu dambeeyay ayuu ku jiraa
haa mhm,
marka een, waxaan iska oran lahaa horta haddii wax la dooranayo hadda anaga rayla iyo iyo midkan kaleeta rayla amuu noo dhaamaa ambaleeyo waayo een, waxyaalo badan uu uu arkay moogtahay Mhm.
dhibaatada wax kasoo ark eh waa garta
marka een, kor usoo kacay dadaalkaaga muujiyaan oran lahaa ma garan aad baa umahadsantahay yusra dhegeystaha ugu dambaan siiyo halo star f m wacalaykum asalaam waraxma
يا عدو بناني جوها waxaan kusoo dhibeynayaa siyaad
مقدرة si wanaagsan barnaamijka u gudagal
برنامجka danaar u gudagalo horta laba dhul waa quraac kuma dhamaana mhm,
annaga soomaali haddii aan nahay waqooyi bari nin walba dantiisa warisa yo maanta anag sheeko una haye
inkastoo kenyaan aan nahay haa
kibaaki haddaaba lasoo celinayn oo kaaka kibaaki oo wiil oo kuuro la geed aan la lahayn mhm,
wax cilmiga hadda kuwan ay ku fadhiyaan kala reerkooda iyo faalladooda aniga hadda aan gelahay ma jiro waa garta kun walba asaga hal shay oo ka midaysan yihiin kitaabka xuno beenbeenta ay haastaan ay ku malaayiin ama hadda lala taagan yihiin oo waxaasaa ku dhan waxaasaa ku yeeli ani lagu baquuqo oo lagu baabi'iyo ma wax ilaahay leeyo annaga daro noogu jirto oo la- noola qabanna ma jiro mhm, nala soo koob haya
marka walaa aniga waan ku salaamahayaa
hagaag ka umaadsan yahay dhegeystahaasi siyaada naga soo wacay banaani lagdheera gaarisa ee, dhegeystihi ugu dambe fursadda aan barnaamijka u siina ayuu ahaa si guud saaxiibada waan naga mahad celinaynaa la socodka idaacadda la jaanqaadka iyo sidoo kale kasoo naqib kasoo qayb noqoshada barnaamijka hogaanka inoo soo bilowday qadar toddobadii iyo barkii subaxnimo xaaladda dalka aan oga hadlaynay arrimahaasi la xiriira qorshaha cusub iyo istaraatiijiyadda iyo xeelada raila odinga uu sheegayo inuu usoo wado si uu markaasi ugu guuleysto doorashada soo socota barnaamijka waxaa idin soo saaray idinla socodsiinayay anigu waa muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad dhegeystayaal kulanka xigo ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebe yidhaahdo waa isniinta intaasi ka hor nabadgelyo waxaadnu diyaar garodaan barnaamijka madasha